kusoo dhawaada xubinta wargeysada xeelaha qora wargeysada kale the daily nation the standard waa xeelaha ugu weyn saaka ee qorayaan dhegeystayaasha la wadaagaya saaxiib ayaal saaka halkan wargeyska wuxuu qorayaa arrimaha ku saabsan dhegeystayaal waxyaalaha u qarsoon ama waxyaalaha markaasi weerarada dhinacyada kala duwan loqda dhegeystayaal waa dabcan wargeeska saaka waxyaalaha ay qorayaan dhegeys waxaa ka mid ah dabcan waa arrimaha qorshaha iyo weliba weerarada markaasi lagu hayo ama ku qaadaya markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale raila odinga waa dabcan loola jeedaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kadib markii waa dabcan kalfadhigii markaasi ay ka qeybgaleen daraad sidoo kale weeraro fara badan ama sidoo kale dagaal uu ka dhacay sidoo kalena ay ku kala baxeen haddaba maxaa isbedel wargeeska waxaa la farabambosaaka halkan kaga hadlaya kagana faalloonaya isagoo markaasi halkan dabcan xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ay leeyihiin weliba markaasi waxaan nahay kuwa difaaci doono baarlamaanka agost waa dabcan baarlamaanka sideedaad waa dabcan waqtigii markaasi iyadoo markaasi hanaanka loogu daray ama loogu magacdaray agost house ee tahay waqtigii dastuurka waqti la bedelaya ama sidoo kale hanaankii lagu dhaqaaqayay kasoo bilaabtay labada kun saddex tobankii isla markaasi oo ah hanaan kale cusub ee markaasi ay la imaadeen dhegeysa waxaanase wargeyska saaka halkan uu qorayaa bogga afraad uu faafaahin kaga bixinaya dhegeysa wargeyska the standard wuxuu halkan uu leeyahay the smata dabcan waa qofka maskaxda leh ama furfuran habka uu u difaacayo ama sidoo kale halka halka ama habka uu iskaga difaacayo hansheg hansheg waxaa markaasi loola jeedaa dhegeystayaal heshiiskii markaasi gaareen ama wada gaareen ama sidoo kale ay ku duugeen waxyaalihii qaar markaas wadanka ka dhex taagnaa madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga waxaana dhegeystayaal iminka dood markaasi ay ka taagneyd baarlamaanka waxaana looga doodaya ama looga hadlayay arrimaha markaas xisbiyada iyadoo markaasi la sheegaya in toban xisbi ay doonayeen ama sidoo kale ku biiraan azimiyo la umoja ama azimiyo waa arrimaha markaasi madax-ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga u wato laakiin arrimahaasi waxaa ka biyadiisan sidoo kalena dood fara badan ay ka dhalatay ka dhex aroosneed ama ka dhex aroosneed baarlamaanka dalka iyadoo laba mar kalfadhi ay qabsadeen markii ugu dambeysana ee dagaal iyo fooda ee halkaasi ka dhacday weliba in markaasi laisku cayo gudaha baarlamaanka dhexdiisa taasoo keentay in xitaa shakhsiyaad ay dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen sida wargeeska saaka halka u qorayo laakiin warafada markaasi madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto sida markaasi kituka kindiri iyo sidoo kale alice wahome waxay halkan wargeeska saaka laga soo xigna lagu sheegaya in ay markaasi doonayaan in ay si walbaba ay u difaaci doonaan arrimaha biilka ee baarlamaanka markaasi yaala sidoo kale ay ku doonayaan in sharciga markaasi in wax laga bedelo sidoo kalena sharciga lagu daro arrimaha ku saabsan xisbiyada weliba kuwa markaasi guddiga markaasi diiwaangelinta xisbiyada kuwaasoo markaasi la sheegaya in outfit la siin doono dhegeystayaal oo markaasi lagu soo qabsan doono ama kusoo qaadan doonaan kuna taageri doonaan shakhsiga markaasi iyaga xisbiyadaasi yaryar ee kusii doonaan kuwaasoo noqon doona coalition ama isbahaysi xisbidaas waxaana halkan kuwa kale ay ku doodaan inay tahay dabcan mid markaasi sharci darro ah oo ka hormaanayso qaanuunka iyo weliba dastuurka iminkan warkaasi wadanka looga dhaqmo ee labada kun iyo tobanka waxaana markaasi sheegayeen sidoo kale in dadka laga aan laga qeybgelin iyo sidoo kalena fursad aan loo siinin dabcan asxaabta siyaasiyiinta ah iyo weliba kuwa markaasi xisbiyada wato dhegeys waxaana ay sheegayaan in arrintan ay tahay mid markaasi ay wataan madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga halka wargeyska kale isaga markaasi the daily nation saka uu qoray uu leeyahay waay maxay tahay sababtu raila iyo weliba uhuru ay arrintan uga gol leeyihiin in markaasi xisbiyada loo riixo dhanka markaasi sharciga weliba coalition asbahaysi markaasi la doonaya in loo sameeya dhegeystayaal wargeyska ayaa saaka isagana sidiisa bogga toddobaad uu qof ka faalloonaya kagana hadlaya uuna markaasi ka qoraya dhegeysool warbixino kala duwan waxaan wargeysku leeyahay coalitionka ama xisbiyada markaasi arrintan ka wada hadlayaan madaxweynaha iyo sidoo kale madaxa xisbiga odm raila odinga waxaa markaasi lagu soo warinaya inay tahay mid markaasi fursado u raadsan doonaan ama mid markaasi hordhac ah ama sidoo kale mid keyd ahaan ah stageka ay kaga gaari doonaan iyadoo markaasi ay tahay mid dabcan ugu dambeyso bisha labaad ee februaayo sanadka soo socda labada kun iyo laba iyo labaatanka marka ugu dambeyso arrintan structurega iyo weliba hanaanka xisbiyada ee allianceka loo doonaya in lagu sameeyo ayaa tahay marka waqtiga ugu dambayso halka wargeyska kale asagana saaka uu qorayo wargeyska the standard dhegeystayaal waxaa wargeyska uu leeyahay dabcan waa madaxa madaxa aqlabada baarlamaanka dalka amos kimunya wuxuu asaga leeyahay xisbiyada marka xisbiga markaasi u d a ama xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxay markaasi doonayaan si cadna markaasi doonayaan inay gadaal u riixaan waqtigana sidoo kale laga lumiyaan iyadoo markaasi dood iyo buuq fara badan ay keenayaan kadibna ay sidaasi lagu damiyo ama sidaasi meesha a lagu kala baxo waxaase wuxuu leeyahay taasi mid soconaysa ma lahan waqti ayaan haddana ballaminaya anigoo markaas warqad u qorayo madaxa dabcan waa afhayeenka baarlamaanka dalka justin muturi si markaas mar kale kalfadhi kale laiskugu soo laabto iyadoo laakiin halkan wargeeska u qorayo wixii markaasi ka dhacay wixii markaasi ka dhacay arbacadii isbuucan dhegeysayaal ay ahayd mid markaasi foxosh ah ama sidoo kale ay ahayd mid ceyb ah oo dhammaan kenyaanka weji kale subcad kale markaasi u yeeli karayso dhegeystayaal kituri kindiki wargeyska the standard halkan wuxuu asagana markaasi ku qoray waa senator dhankaasi mero dhegeystayaale waa raalli ahdo tarakaniintii wuxuu halkan asagana ku qoraya waxaa leeyahay we are super ready dabcan waxaa diyaar u nahay in markaasi aan difaacno sideed iyo tobanka janaayo bishan markaasi kalfadhi markaasi la qaaban doono will perform final rates dabcan wuxuu la jeedaa sidii markaasi loola markaasi loo soo afjaray b b i da waxaa markaasi haddana markaasi uu leeyahay dabcan haddii markaasi arrintan uu soo hadal qaadaya arrinta markaasi maxkamadda sare ee b b i da iminkan loo jihaynayo ama sidoo kale la doonaya in halkaasi dhegeysi looga wada doodo ama sidoo kalena markaasi lasoo celiyo iyadoo markale ay doonayaan in dib mar kale loo soo nooleeyo warbixinta guddiga dubashiisiinta mideynta shacabka balse wuxuu leeyahay arrinta markaasi iminkan soo saarta warbixinada ee kala duwan ee lasoo saaray isbedela markaas la doonaya in lagu keeno waa mid markaasi sharciga baalmasa wuxuu leeyahay wax wax walba markaasi karaankana dadaalkana ku sameyn doonaa sidii markaas aan u horstaagi lahayn dhegeystayaal wargeyska asaga sidoo kale wuxuu isla arrimahan ayuu wargeyska saak aada uga faalloona kaga hadlayaa dabcan waxaa isjarci bedelkan iyo weliba qallaasaha dhibaatada markaasi keeni doonto haddaba ruto waxaa leeyahay waa dilema dabcan waxaa loola jeedaa qof markaasi afka qabsada markaasi yaaban xisbigiisa markaasi weerarka dooda markaasi faraha badan ee lagula kacay ama lagu wado sida wargeyska saak boggiisa sideedaad uu ku qoray wargeyska the daily nation wargeyska wuxuu leeyahay test the season dhegeystayaal bal horta dhedhami dabcan cabsi fara badan iyo weliba arrimo markaasi ku saabsan xisbiga nomination ayaa asagana qayb markaasi ka haysata iyadoo markaasi dabcan wargeyska uu leeyahay u d a ayaa markaasi dabcan hogaamineysa ama sidoo kale march suna oo dabcan noqon doonta mid markaasi dabcan loola jeeda calankeeda babanayo laakiin arrintan waxay taallaa dabcan iyadoo xulafada markaasi madaxweynaha ku-xigeen oo madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga ayuu wargeyskan wuxuu halkan ka faaloonaya sidoo kalena kaga hadlaya ku leeyahay maxay tahay meelaha markaasi laiska haysto iyo weliba weerarada markaasi laisku qaadayo oo markaasi dadka aysan fahamsaneyn banaanka ama dibadda ka jooga dhegeyste adiga xitaa su-aal ayaa markaasi haboon inaad iska weydiiso maxay tahay waxyaalaha markaasi adiga markaasi kaa qarson ka markaasi aad ka fog xaqiiqdan ka fog oodan fahamsaneyn arrinta markaasi ku saabsan dhegeystayaal iyo weliba waa dabcan waxay tahay waa arinta markaasi ka fogaale xaqiiqda ku aadan weerarada iyo weliba dagaalada markaasi ay isku qaadayaan xusinta mudan dhegeyste waxaana wargeyska uu halkan faahfaahintiisa uu ku qorayaa waxaa markaas ay tahay mid kaga turjumayso xaqiiqda iyo halka mowqifkiisa ay ka taaganta siyaasadda sanadda labada kun labaiy labaatanka madaxa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto raila ayaa markaas isagana waxaa halkan la leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iminkan hanaan kale istaraatiijig ah ay u raadsanayaan dhanka baarlamaanka sida dood fara badan looga keeni lahaa sidii hanaanka wadanka wax ugu socon lahaa dhegeystayaal ee ka mid ah wax kabedelka dhegeystayaal xisbiyada wadanka iyadoo markaas la doonaya in isbahaysi dhinac markaasi loogu badiyo si sidoo kale fursadaha ay u kala yaraadaan ee guddiga markaas kuwa u xil saaran diiwaangelinta xisbiyada dhegeystayaal the party political registrar kuwa loo yaqaano dhegeystayaal wargeeska saaka bogiis afraad halkan wuxuu kaga hadlaya mase ku qoraya saaka dhegeystayaal arrimaha ku saabsan iskuulada markaasi dhibaatada ka haysta ee boodinka wargeyska waxuu leeyahay dabcan arrimo dood fara badan iyo weliba macalimiinta markaas isweydaarsadeen marka inta kalfadhigooda uu ku sugnaa maamulayaasha dhankaasi xeebta waxaa halkan wargeyska noqonaya in qaar markaas iskaga hormaadeen arrimaha sare uskicista dhibaatada weliba ku imaaneyso akhlaaq darada ardayda iyo weliba dhibaatada gonjashonka dhegeystayaal uu ku keenay iskuulada hoose ee dhexe ee primariga iyo sidoo kale iskuulada sare waxaa halkan markaas lasoo jeeda in marka institutionka ama sidoo kale waxa laga bedelo sidoo kale looga bedelo iskuullada boardinka inay noqdaan kuwa day ah kuwa maalinla ah inay noqdaan halkaas oo centerka weliba ay noqon karaan ay sheegayaan meelaha markaasi macalimiinta iyo weliba waalidiinta iyo sidoo kale ardayda fursado fara badan u heli karaan waxayna markaasi lasoo darsamase soo kordho ee ku saabsan caruurta ama ardayda waxaa kusoo korsan wasiirka waxbarashada ee arinta markaasi soo dhabeeyey dibeedkaasi oo sidoo kale sheegtay in ay markaasi noqon doonto mid practical ah markaas wax kaqabashadeeda sida tilaabo ah loogu qaadi lahaa ama loogu hanaanka loogu qaadi lahaa dhegeystayaal wargeyska wuxuu halkan saaka faahfaahintiisa ku qoraya dhibaatada iskuullada markaasi kasoo gaarto iyadoo ay markaas iminkan waqtiyadii u dambeysay culeysyo fara badan ka taagneed iskuulla fara badanna loo xiray dabna la qabasiiyey iskuulladii caruurta ay qarsanayeen waana midda markaasi iminkan mogoha uu ku sheegayo in waalidiinta ama sidoo kale waa in markaasi caruurta ciddii tilaabadaasi lagu arko mise baaritaanada ama farta ay soo gasho inay iskuullada markaasi laga kansali doono sidoo kalena iskuul la-aan ku dhici doonto waalidiintana markaasi laga doonaya in inta iskuullada ay xiran yihiin caruurtooda markaasi ay ku waaniyaan sidoo kale siiyaan discipline ama sidoo kale nidaam ay caruurta baraan oo markaasi kala dambeyn ah sidoo kalena kaga dhaadhiciyaan kuna buriyaan habka waxay u akhrisan lahaayeen sidoo kalena guul ay ku gaari lahaayeen dhegeystayaal iyadoo markaasi doodo fara badan ay dhex martay macalimiinta iyo weliba dabcan maamulayaasha ee kulankooda markaasi mubaase ka dhacay conferenska oo halkaas wasiirka waxbarashada profesor george mogoha uu kaga qeyb galay waxaana sidoo kale lagu garfeeyay dhinacyo kala duwan iyo weliba hanaanka istaraatiijiyada wax loogu loola imaan lahaa dabcan wax kabedelka sidoo kalena hanaanka ku saabsan manhajka cusub ee c b c waxaa sidoo kale uu sheegay in markaasi la dhisi doono ilaa iyo toban kun oo markaasi fasalo ah si markaasi looga baaqsado looga gudbo fasalada markaasi manhajka cusub ee soo wato cariculamka ee c b c dhegeystayaal waxaana markaasi ku bariy waalidiinta in ay markaasi ka taxadaraan kana walwalaan caruurtooda walina baraan nidaamka realistic in life dhegeystayaal qofka caruurta waxaa sidoo kale laga waqtigooda inay ilaaliyaan sidoo kale lacagaha ka baxaya ama waalidiinta inay markaas ogaadaan in lacag fara badan ay kaga baxayso caruurtooda si wax u bari lahaa ama wax ugu bartaan hadda ayuu markaas dabcan wuxuu kaga hadlay dabcan maruu markaas booqday arrinkan wuxuu kaga hadlay mar uu booqday accountiga kisumu iyo siaya halkaas uu kula kulmay head of national and special school dabcan waa iskuullada markaas ugu sare iyo sidoo kale kuwa iskuullada markaas specialka ah ee dabcan iskuullada loo yaqaano iskuullada naafada waxyaalaha kala duwan haysto mahaalmulayaashooda si markaas looga dhaadhiciyo waxna loogu baro dhegeystayaal waxaa sidoo kale soo qaaday caruurta markaas muqaadaraadka iskuullada markaas ku isticmaala inay tahay meelaha sababaha faraha badan ay kaga imaaneyso sidoo kale kusoo kordhayaan in ay markaas xasradaha ay kasii badato gudaha iskuullada dhexdooda marka ayagoo sheegayeen in guryaha ama reerarka markaas aysan ku dhex isticmaali karin muqaadaraadka laakiin iskuullada ayay ula soo gabanayaan iyadoo la sheegayo inay tahay dhibaato xoogan ay haysato dhegeyste waa tay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaka waxaa dabcan la filayaa buquunka garoonka stadiumka sida wargeyska bogiisa tobnaad uu qorayo wargeyska the standard waxaa markaas iminkan aada culeyskooda u taagan sidoo kale laisku haystaa dabcan cidda markaasi saaka waxyaalaha markaas dhici doona iyadoo ciidamo fara badan halkaasi garoonka buquunku stadium ay tegayaan sida wargeeska saaka bogiisa tobnaad uu qorayo haddaba waxaa markaas laisku haystaa musalim mudavadi iyo sidoo kale ururka shaqaalaha ee dalka cotu francis atwoli waxaa markaas la doonaya in lagu soo dhaweeyo dhegeystayaal dabcan waxay doonayaan inay soo dhaweeyaan madaxa xisbiga odm raila odinga waxaa halkan markaasi isku qasan mix reaction ayaa halkan ah dhegeystay waxyaa markaasi faraha iskula jiraan ciddii markaasi arintan hogaaminayso halkan waxaa markaasi tagan francis atwoli iyo dhegeystayaal oo xogayaha markaasi guud ee shaqaalaha ee dalka garoonka markaas uu kusoo dhawey buquunku garoonkeeda uu kusoo dhaweynayo kulanka markaasi ka dhici doona maanta oo december kow iyo soddonka dhegeystayaal waxaana laakiin ka dhex muuqataa qoomiyadda markaasi luhyada ah ama sidoo kale luhya inay markaasi tafaraaruq dhexdood ay ka dhex taagan tahay sidoo kale ay ku kala qeybsameen halka qaarna markaasi ay sheegayaan in ay markaasi doonayaan inay soo dhaweeyaan raila omolo odinga sidoo kale ku taageeraan xilkiisa sanada labada kun laba iyo labaatanka markaasuu ku dhawaaqay inuu yahay musharax markaasi markii shanaad u doonaya inuu u tartamo waxaa halkan wargeyska sidoo kale taagan isfahan darra markaasi ka dhex taagan gudaha markaasi musalia mudavadi oo asaga markaasi doonayo oo marka hore lagu casumay inuu kasoo qeyb laakiin wuxuu markaas isku tilmaamaya ama leeyahay aniga ah ninka markaasi hogaamiyo ama western kimping dhegeystayaal dabcan boqorka halkaas aniga ah ayuu leeyahay wax kala wado waxaana markaas isku haysta musalia mudavadi iyo sidoo kale madaxa ururka shaqaalaha francis atwoli laakiin maanta ayaa markaasi lakala ogaan doona iyadoo dad markaasi dhinacyada kala duwan kala taabacsan kala taageersan ay markaasi buuq iyo qaylo markaasi ka dhex taagan tahay laakiin kulanka waa mid laakiin markaasi maanta aada loo adkeeyay sidoo kalena ay kasoo qeybgelin doonaan tira markaasi dhanka ka socota dowladda dhexe ee markaasi hogaaminaya madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale wasaaradiisa la filaya markaas inay ka qeyb galaan maanta kulanka shalay ee markaas ciidamada booliska sheegeen ninkan lagu magacaabo commanderka steven nemoni uu sheegay in markaas feejignaan xoogan la sameeyo oo sidoo kale siyaasad aan la keenin gudaha markaasi muumiyas oo sidoo kale dadka feejignaan ay sameeyaan oo buuqi qayle ay dhicin garoonka stadiumka centerka inay tahay goob sportiga oo sidoo kale la doonayo in xaaladaha siyaasadda ay ku hoos ku wadaan dabaqa hoose ama qeybaha hoose ay ku wadaan halkaasuu ku xaqiijiyay in ammaanka sidoo kale la sugi doono oo dhibaato markaasi ka imaan karin iyadoo marka hore walwal markaasi laga qabay in xulafada markaasi musale mudavadi ama one kenyan alliance ninka markaasi qeybta ka ah iyo sidoo kale raila odinga xulafadiisa markaas asagana horkacayo francis atwoli in markaas qeybamarkaas maqlaas ay ka dhex taaganto wargeeska sidoo kale wuxuu qorayaa waxaa laga yaabaa fursadaha markaas imikan ay isku haystaa musalem mudavadi iyo francis atwoli hal mar hal qomidna markaasi kasoo jeeda musalem mudavadi wuxuu asaga markaasi tamaninaya mase uu doonaya inuu noqdo musharaxa markaasi sanada labada kun labaiyo labaatanka laakiin qomiyadiisa qaar ayaa markaasi kasoo horjeedan sida markaasi francis atwoli waa soo markaas wata raila omolo odinga halkan wargeeska laakiin wuxuu qoraya waxaa markaasi fursad laga yaaba inuu ka dhex helo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo laga yaaba in markaasi gooni ama qoys ama qaar markaas kala baxo si ay ku taageeraan laga yaaba xitaa musalem mudavadi sida markaasi qaar ay rajeynayaan sida ka cabsi qabaan inuu ku biiro xisbiga markaasi u d a oo markaas wada shaqeynay ay wada sameeyaan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa markaasi dhegeysanaysa bar dhegeystayaasha qaadka telefoonada fursaddan u siiyo saaka sida ay ku dhegeysanayaan kusoo kaakacay maqalka idaacadda iber toddoba iber labo saddex shan iber iber sagaal iber iber toddoba sideed iber hal iber shan hal iber shan dhegeystayaasha ayna dhegeysanayaan star f m yuusuf bakada ayaa wargeysada ina la socodsiinaya xubinta wargeysada imikan qeybta hadalhaynta iyo dhegeystayaasha si ay kusoo kaakiceen ku abaristeen maqalka idaacadda dhegeystaha u wareeqadka telefoonka ku jira fursadda siinaya walaal soo dhowo subax wanaagsan halow star f m soo dhowo
salaamaaleykum gizmow waaleykum salaam walaal soo dhowo magacaaga aadan uga saadlay masalaami aadan masalaani aadan masalaani ka waran saaka arishileysa lagu yahay masalaani masalaami alxamdulilah
mhm nabad baan ka sheeganayna aad iyo aad labada ku barina alxamdulilah wax kasta baa loo daray jabiga waa degan yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxoogaa qarna qarna baa dhee lasheekahayo hergab hergab haye
walwalaay wuxuu waaqaa wallahi laakiin aad baad u daasiya sida kale alxamdulilah waata aad baad mahadsantay aadan rishle ninkaasi naga soo wacay uu ku mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkaas inaa subax wanaagsan dhammaantiin waliba naga dhegeysanaysan joogtaana qadka telefoonka xigaha walaal soo dhow magacaaga halo starfon wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cumar akhyaar soo dhowow waxaa ku salaamaya walaal magacaaga wa waa ku maqlaya cumar aw haye se lagu yaha dhankaas
alxamdulilah si wacan oo wanaagsanaan waa berisanay nabadgelyo waana siin jawiga aad ayay u degan yahay ganacsiga wax walba marka waxaan leenahay cuduradan jiran allaha naga qabta siyaasadana dankan waxaan malayna waa kulushahay marka dhammaan dhegeystayaaalka sa fm ku xiran ee macalimiinta bakad kulli waa salaamaya aad baad mahadsan tahay cumar khiyaar xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed tawane gaarisa dhikaburey saaxib maxamed tawane dhikaburey soo dhowow
alxamdulilah walaalkay waan fiicannay nabada la kusoo kacannay mhm
ergeb moogiya xaafadaha way degan tahay mhm dhegeystayaashoo dhanna waan salaamayaa jimca waxan baan leeyahay aad baad mahadsan tahay staana ha jirto ha joogtaan ley saaxib aad baad mahadsan tahay dhegeystayaas uu mahadsan yahay dhikaburey walaal magacaaga
yuusufow waa cadayer hagardheer ma garan
soo dhowow see lagu yahay xaga dheere walaalow aad baa loogu faahanya wax dhibaatee ma jira waa bashbash iyo barwaaga ma garan mhm
aad baa loo faahanya wax dhibaatee ma jira hadalhaynteena waxaa weeye wax xalay maanaa hawida maray baan hadalhaynteena hayna ma garan maxaa hawada mare
wax oo hidigna ka weyn oo maarata dhinaca koonfur hageer ka imaadeenoo tug u socdeen baa xalay la yaabnay oo oo oo maarata jintaal miya waxay yihiin baan ka suwayn haye wallaahi new taas baan wadalayna ifana markaan la hadalnayna wayna dulmareen bay nahay aadad umahadsan tahay adigaa mudan waatay umahadsan yahay saaxiibkaasi waxbaad Halo, dulmarin assalaamu calaykum.
waalaykum salaam Waalaikum.
waraxmatullahi wabarakaatu wax lamid ah
barkada waa ku salaamay waan kaa qaaday maxamed xaga dheer maxamed xaga dheere soo war- ka waran dhankaas bariga alxamdulilah maaa labada lagu soo wada kacee labada lagu sheekaysto unwaan waxaa ranta la haya xaga dheer waa un hergeb iyo wax hergebin baa iska jira oo dadka la jiifo oo dad badan oo qoysas badan oo soo kaceen hergeb hergebka la jiifo aadad umahadsan tahay
waa ku salaamaya shaqada ku Shukran.
amaata kuley sidoo kale aadad umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halow star f m halow halow halow halow halow halow orada iska gaabeedhe star f m soo dhow walaal magacaaga maxamed tana gaaris dhika burayso laabta waaye maxamed dhegeystayaasha kale fursad aan siina fadlan haddaa marka ka qayb qaadatay kan waa subax wanaagsan dhegeystayaal ama aha mid markaasi lagu soo laabanay waan ka raaligelina maxamed tabane saaxib waad masan tahay balse xumaan ma ahan dhegeystaha kale aan siinayaa qof walba si aan ugu ogaano subax walba saaka walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu binti soo dhowow
walaalqaalay aad baan ku salaama aroori wanaagsanka maxamed baarik jumco la mid ah see lagu yahay dhankaas dhagaxlay dhagaxlay joogta inta jeefaasaana dintaas fiica bariga caafimaadka adnayo qaylo buuqaama umada sal subxaana watacaala isugu sheegana Mhm.
hadaleentayna bariyaan dad yar iyo weynba qandho aan jeedisi lahayn alle subxaana watacaala caafimaad nala hansiyo walaalqaalay aad baan ku salaama aamiin aroori.
aamiin aamiin dadka dhammaan allah caafiyaan leenahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalkay macaan adiga iyo wariyaasha kulli dhammaan waa salaamantihiin salaamullah magacaaga
magaciga iskafoona tali aresa areysa see lagu yahay
aresa waa lagu fiican yahay haye
marka ilaahay waxaan ka baryaa xamadoo nabad xamaroo nabad xamaroo nabad xamaroo nabade
aad hey areysa aad buu mahadsan yahay xamar nabada insha allah walaal soo dhow magacaaga
axmed dey shiilo waa axmed dey shiilo axmed yey siilo soo dhowow war meesha ku fiicana magaalada aad baan u fiican laakiin waxaan ahay qul hargab xubna hargab xubba dadka laayeen waa la wada jiifaa yad iyo weyn waa la jiifaa aad iyo aad
Waa saas wey aad baad mahadsantahay axmed yey siilo mahadsan yahay saaxib yaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysaha ugu dambe qadka telefoonka soo xunus wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga Yeesus bakada oo soo wanaagsan ruqay wajeer waaye oqiya wajeer ka waran saaka maasha allah ilaahay baa mahad iskalay awo bariga amniga socodka gaadiid ganacsiga maasha allah alxamdulilah walaalkay ilaahay baa mahad iskale mhm jimco wanaagsan ayaan kuleeyahay adiga dhig aad baad mahadsantahay gabadhaas ruqya xuseen dhanka wajeer oo ku mahadsantahay la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari oo ku mahadsantahiin dhegeystayaal u diyaargaroob warkii sideedda subaxnimo xubinta wargeysadaa dhegeystay weliba qaybta markaasi dhegeystayaashan sidoo kale ku ogaanaysa kusoo kakacan kuwa baristan subax weliba la socodka idaacadda ah aad baad mahadsantahiin yuusuf bakad ayaa xubinta wargeysada la socodsiinaya faatuf ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeysta la kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaan jimco wanaagsan meel walbaan aga dhegeysanaysaan Ah, sanadkan iyo bishanba way israacayaan dhegeystayaal maanta ayaa ugu dambeysa barnaamijka dhegeystayaal hogaanka ay isniinta ka bilaawato si wada jir ah waxaa halkan u wada geli doonaan hadduu ay bah raalli ka noqon yusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil eh, biidnillahi tacaala laakiin dhegeystayaal barnaamijka iminkan aan dib ugu soo naa- aan ugu soo laabano barnaamijka saaka waxaan diirada ku saari doonaa kaga hadli doonaa dhibaatada iyo weliba eh, dhibca waxyaalaha markaasi ka taagan baarlamaanka iyadoo sidoo kale iminkan eh, u adag sidoo kale ee aad u adagtay xaaladahay oo markaasi ku sugnaat eh, xaaladda markaasi ku sugnaa baarlamaanka dhegeysa xoga waa dabcan hogaamiyaha aqribada baarlamaanka dalka amos kimunya ayaa xaqiijiyay in markaas warqad uu qoray oo guddoomiyaha golaha qaran ee xirdejinta justin muturi isagoo codsanaya in muddo markaas dheeraad ah loo qorsheeyo iyo weliba kadoodida hindisa sharciyeedka dhowr dhowr ah Kis- eh, ki- waa amos kimunya waa ah, madax aqribada baarlamaanka ayaa sheegay in markaas ay doonayaan in baarlamaanka uu yeesho kalfadhi gaar ah ku soconayo saddex cisho laga bilaabo shanta ilaa iyo todobada bisha koowaad ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka kalfadhiga baarlamaanka ee shalay markaasi socday ilaa dabcan ah socday ilaa iyo baryahanba sh- daraad iyo sh- eh, iyo ah, dabcan eh, laba isma- laba mar la qabtay ilaa iyo eh, xilliga eh, dambe ayaa waxaa markaasi eh, buuq iyo weliba isfahandaro ka dhex dhashay kala eh, duwanshuhu xubnaha markaasi ku muujinaya xeerarka iyo weliba horyaala baarlamaanka hogaamiyaha siyaasiyiinta laga tirada badan yahay ee baarlamaanka john badi ayaa loo diiday in markaasi een, uu shan cisho ka qayb galo ee kulamada baarlamaanka kadib markii lagu eedeeyey inuu markaasi dhibaateeyey oo dhaawac markaasi gaarsiiye mudane deegaanka sigoot ee soyn ee ismaamulka Keri- ee kericho bened kibsarnegnet dhegeystayaal oo had- midda oo midda markaasi carada faraha badan ee kenyaanka markaasi ka dhalisay kuna sheegtay in markaas dad mas-uuli kheyr mas-uuliyiin ah markaasi baarlamaanka ay ku jiraan waa sida markaasi dadka shacabka hadalka markaas udhigayaan kadib su-aalada ay isweydiinayaan dadka ayaa ah haddaba sidee markaasi loo dhaqmaya haddii markaasi doorashada labada kun labaiy labaatanka la gaaro haddii markaasi iminkan baarlamaanka lagu heshiinaya sidoo kalena isqaanqaad iyo weliba cacay iyo weliba ku tagrifal arrimo qaar oo markaasi sharciga ay markaasi lagu dhaqaaqaya sidee markaasi loogu hogaansamaan waa arrimaha markaasi iminka wadanka markaasi ka dhex taagan qof walibana markaas isweydina guuxiisna ay ku jirto baarlamaanka ayaa markaas dhinac iskaga dhiga isbedel markaas soo jiisay xildhibaanada deegaanka kandara ismulka muranga alex wahome kaas oo kaga soo horjeeday in xisbiyada markaas siyaasadeed ee la dhigo dabcan laga dhigo isbahaysiyo waa sida markaas hadalka u dhigtay waxaana markaasi la sheegay in baarlamaanka dhinac iskaga dhigayso arrimahaasi waxaana sheegaysaa gabadhaasi ee kuna adkeysanaysa in arrintan ay tahay mid markaasi la qorsheynayo in sidoo kale dadka lagu jaahwareerinayo la doonayo in markaasi lagu kala geeyo dadka waxaana markaasi ka codsatay baarlamaanka afayeenka in arrintan markaasi si dhexdhexaad oo kaga noqdo sidoo kale ay soo dhexgeliso una danayso dadka shacabka ah iyo weliba kenyaanka rabitaankooda iyo weliba sida markaas ayaga doonayaan waxaana arrintan markaasi loo cuskanaya dhinacyada markaasi madaxda ugu salsala sida madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga oo markaasi jooga ay sheegayaan in xisbiyada siyaasadeed ee isbahaysiga markaasi laga doonayo in laga dhigo taasoo sheegtay in markaasi fursad ugu jirto sidoo kalena la doonayo in lagu xanibo xisbiyo qaar ah sida ay markaas doonayaan kuna sheegayaan waxaa arrinkan codkooda markaasi ku taageeray ilaa iyo boqol iyo konton sideed xildhibaan oo kuwaasoo markaasi kasoo jeeda dhinaca dabcan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waana markay dooda faraha badan iyo weliba ismaandhaafka qaylada faraha badan ay ka dhexlaalatay kadib markii xulafada markaasi taageersana madaxweynaha weliba arrintan hindisahan wax kabedelka isbahaysyada weliba sharcigan ay qayl qor iskugu dhaaftay sidoo kalena cirka qabsatay noqotana mid markaasi ayaga ku taageereen laakiin arrintaas waa la diiday waxay markaasi sheegeen mid markaasi la musuq maasuqmusuq maasuq gudaha inay markaasi ka dhex jirtay baarlamaanka gudihiisa oo markaas la sheegay qaar in lacagga kala qaadanaya sidoo kalena la sheegay sidii markaas hoos loo dhigi lahaa ama looga hortegi lahaa warbixinta iyo weliba hindisaha markaas ay wataan ee lagu doonayo in wax wax markaas looga bedelo qababka markaas isbahey sidii weliba xisbiyada yaryar dhegeysa sida markaas ku sheegay waxaana markaasi dhinacyada markaasi waa dhinacyada kala duwan siyaasadda sida markaasi dhinaca madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga waxay markaas ayagana heleen boqol soddon iyo afar wax yar oo keliya markaas ay aada u dheeraayeen ama wax yar oo keliya markaas laga dheeraa hase ahaatee xildhibaanka galbeedka deegaanka tiganya john mutunga ayaa markaas ku guuleystay in la tixgeliyo isbedel dhigaya in isbahaysi siyaasadeed oo ka hor inta markaas aan la diiwaangelin codaynta mid markaas asturan ay markaas noqoto oo nidaamkeeda hagaa oo sidoo kalena aan dhibaatay buuq markaasi markaas aysan waxaa markaas la doonaya in qaab markaas digitaal ah loo kala codeeyo waxay tani markaas waxaa markaas haddana u codeeyay ilaa iyo boqol labaatan iyo saddex xildhibaan ah iyadoo markaas boqol iyo sideedan markaas ay kasoo horjeesteen waa tirada markaas rasmiga ah markaasi soo baxday waxaa tirada boqol iyo labaatan iyo saddex markaasi kaga horreeyay ama sidoo kale ugu horreeyay dhinaca markaasi baarlamaanka waa dhinaca markaas xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halka boqol sideetan kaga soo horjeedeen dhinaca kale sidoo kale mudanaha deegaanka gaarisa aadan barre ducaale ayaa markaasi ku ku guuleysan in meesha markaas laga saaro qodobka ah in xisbiyada iyo weliba diiwaangeliyaasha ka hor codaynta mabadooda ama mabaadi'dooda dhegeystayaal ee ku aadan sidii markaasi wax ay uga dhihi lahayeen ama kaga gaagashaman lahay arrimaha ku aadan xisbiyada iyo weliba arrimaha qorshaha isbedelka sharciga ay doonayaan in baarlamaanka wax uu ka bedelo golaha markaasi baarlamaanka ayaa tixgeliyay saddex ka mid ah laba iyo labaatan waa laba iyo waa labaatan iyo toddoba qodob oo markaas isbedelada lasoo jeeday ee ku xusan baarlamaanka sidii markaas wax looga qaban lahaa laakiin arrintan ayaa markaasi adkaatay iyadoo markaasi loo aaneynayo madaxa xisbiga o d m raila odinga in arrintan markaasi faraha ku dhiji laakiin waxaana markaas garab kaga helaya dhinaca markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyaata laakiin eedeymahaas waa uu iska fogay wuxuu ku sheegay in madaxweynaha wadanka uhuru kenyaata uu keliya markaasi ugu baahan yahay inuu markaas si lamid ah markaasi muwaadiniinta kale codsigooda ku taageero xiliga markaasi doorashada guud ee sanadka labada kun laba labaatanka mudanaha xisbiga o d m raila odinga ayaa sheegay in madaxweynaha uu markaasi codsigiisa ku taageero xiliga doorashada cidda markaas isaga wado laakiin waxa uu markaas beeniyey inuu yahay shaqsi matalaya rabitaanka hogaamiyaha dalka waxa uu markaasi doonayaa sida qaar markaasi khubarada dhanka siyaasada ka faaludeeray ee aada markaasi uga gorfanayan sidoo kalena uga hadlayaan ay leeyihiin arrimahan sharciga bedelka iyo weliba arrimaha markaas ku saabsan hanaanka wax markaas la doonaya in wadanka looga bedelo waxa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu aad markaas ugu danaya ugu danaynaya in markaas rabitaankiisa sidoo kalena sida uu jecel yahay in markaas hogaami hogaanka uu faraha markaas u geliyo madaxa xisbiga ODM Raila Odinga horaan ayaa markaas xisbiga ODM laga hayay dhageysan oo dabcan marka uu ku sugnaa isbuucan gudihiisa county Kwale waxa uu sheegay in ilaa iyo arrimo markaas dhowr fara badan ee haddii hal mar markaas lii doorto in arrimo dhowr ah markaas wadanka caqabada fara badan ku yaalo ama ka hor yaalo inuu markaas ka gudbi doono oo sidoo kale kamid ah dhaqaalaha isbedelka markaas dhaqaalaha iyo weliba baahida faraha badan iyo weliba arrimo kamid ah waxbarashada ee gobolada qaar ee wadanka markaas dhibaato ka haysato weliba uu sheegay in markaas sinaanta koowaad qayb markaas kaga dhigi doono dhegeystayaal waxaa ra-iisul wasaarihii hore dalka Raila Odinga Kenyaanka uu sheegay in doonayaan in markaas la tartamo musharaxiinta kale madaxtinimada isagoo aan markaas loo arkin inuu yahay mashruuc markaas siyaasadeed waxaana uu sheegay mashruuca dadka qaar ay sida hadalka u dhigay ra-iisul wasaarihii hore dalka Raila Odinga mar uu countiga Kwale ku sugnaa waxa uu sheegay in markaas mashruuca dadka qaar ay wataan markaas la sheegaya in ana aan ahay ma ahi laakiin waxaan markaas ku imaaday rabitaanka Kenyaanka rabitaanka markaas codsiyada kala duwan ay soo gudbiyeen sidii markaas ugu matali lahaa siduu hadalka u dhigay Raila Odinga laakiin ma yihiin markaas ku daba xiran madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta balse waxaan kaliya ka wada shaqeynay hanaanka iyo weliba sida rabitaanka Kenyaanka ay u rabaan iyo sidii wax loogu hogaamin lahaa waa siduu hadalka u dhigay madaxweynaha iyo weliba ku-xigeenkii ra-iisul wasaarihii hore dalka Raila Odinga Raila oo markaas u warramay telefishinka maxalliga Citizen ayaa xusay in weli markaas ay haysato muddo u haysto muddo ku filan oo wax markaas lagu soo xulan karo ku-xigeenkiisa waa sidii markaas hadalka u dhigay waxaana sheegay in ay dani markaas aysan ugu jirin ama sidoo kale uu ka sugayn in markaas ula tashado madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta laakiin uu fiirinaya halka mowqifka ee saxda ay ka taagan tahay waliba meelaha markaas ugu ugu codadka badan iyo waliba halka markaas Kenyaanka wax ka bedeli karo sidoo kale isku wada shaqayn karaan ay markaas soo hadal qado Odinga ayaa sheegay haddii markaas si cadaalad ah loo kala guuleysto doorashada sanadka dambe oo markaas wax uu aqbali doono natiijada codaynta laakiin haddii markaas madmadow iyo waliba ay arrimaha markaas musuq maasuq ay waliba xatooye ay soo gasho waxa uu sheegay markaas in loo baahan yahay in imika laga sii taxadaro sidoo kalena guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ay kaalintooda ay kaga soo baxaan gudtaan sidii lagu taageeri lahaa sidoo kalena doorashada soo socoto wadankaas si saxa ay u dhici lahayd haddaba iyadoo arrimahaasi iyo weliba iska fogaanshuhu ee markaas uu imikan tibaaxaya ama sidoo kale tilmaamayo madax xisbiga o d m raila odinga waxaa hadda weli markaasi sidoo kale garab taagan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo markaasi dadaallo xoogan markaasi la sameeyno qaar ayaa markaasi aad markaasi aad markaasi u kala aragti duwan qaar ayaa markaasi ku sheegay in markaasi suurtagal galnimada aysan noqonin sida rabitaanka madaxweynaha asaga uu rabo inuu ku helo madaxa xisbiga ODM Raila Odinga dhinaca kale xulafada madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa ayagana markaas sheegayaan in ay tahay mid markaas guulahooda ama sidoo kale rabitaankooda iyo sida Kenyaanka ay rabaan kali markaas ka shaqeynayaan hadaba khibrada dhanka siyaasadda ka faalooda waxaa markaas sida qaar wargeyska saaka The Daily Nation ay ku qorayeen kuna tilmaamayeen in ay markaas arrimo fara badan ay horyaalaan waxaana markaas imika kala guuleysan lahaa madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo sidoo sidoo kale madaxa xisbiga ODM Raila Odinga oo ayaga markaas hal wada ku wada socda iyo waliba madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto asaga iyo xulafadiisa ayaa markaas kala guuleysan lahaa iyadoo markaas iminkan u eg baarlamaanka in lagu tir lagu tirad badan lagu kala tira badan yahay waxaana markaasi tirada markaas la sheegaya in dhinacyada kala duwan ay ku taageeraya madaxa xisbiga o d m waa raalli madaxa xisbiga u d a madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto warkacay waxaana markaasi sheegayaan in ay mowqifka iyo weliba hanaanka kala dambeynta baarlamaanka iminka loo baahan yahay sidii xal markaas loogu heli lahaa dhegeystayaal waana mida markaasi buuqi iyo weliba xisbiyada xisbiyada isbedelka iyo weliba qayb markaasi siyaasada markaasi la doonaya in loogu bedelo dhegeystayaal haddaba iyadoo isbuucyadan faraha badan ay taagneed qaadida weliba in markaasi go-aanaha kala duwan laga gaaro xildhibaanada baarlamaanka ayaa markaas u cuday hindisahir ceed dhigaya in diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed ee wadanka ay awood markaas u leedahay in markaas inay diidi inay diido diiwaangelinta halqabsi dabcan halqabsi xisbiga ah waa halqabsi xisbi ah markaas in la diido go-aankan ayaa qaadan karta haddii uu markaasi soo baxo in halku dhiga markaas uu liidido uu lidi waa raalli hada in markaas uu lidi ku yahay dabcan danta guud ee bulshada ama amniga qaranka sida markaasi ay qorayaan qaar ka mid ah waxaa arrinkan markaas codkooda ku taageeray ilaa iyo boqol iyo laba mudanayaal ah halka shan iyo toban kale markaas ay kasoo horjeesteen wararka ayaa intaasi ku dareen in dhowr xildhibaan ah oo markaas xulafal ah madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ee xarunta baarlamaanka iskaga baxeen inkastoo oo codaynto ay socotay laakiin waxaa markaas waa jailak sidii markaas codaynta ay iskaga baxeen waxayna markaasi sheegeen in ay arrintan ay tahay mid markaasi lagu guuldaraysan doono sidoo kale tahay mid markaas wadanka loogu jehin doono wadan si qaldan hindisaan shariiceedkan ay ansixiyeen xubnaha baarlamaanka ayaa waxaa markaasi soo gudbiyay hogaami hogaamiyaha aqlabiyadda ee golaha xeerdejinta ahna xildhibaanka deegaanka kibriri amos kimunya waxaana markaasi ay tahay ilaa iyo qodobo dhowr ah markaasi baarlamaanka yaallo haddii markaasi baarlamaanka badi ay ku guuleystaan waxay noqon doontaa in fursado fara badan ay u heli doonaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga haddaba sharciga muxuu ka qabaa arrintan iyo sidoo kale sidee wax markaasi laiskugu dhigi karaa iyadoo markaasi baarlamaanka dhinacyada kala duwan ay ka taabanayaan kana kana eegayaan waxaa markaasi kaga imaan kara imelaha fogfog inkastoo laakiin kala mucaaradeyn iyo sidoo kale kala awood roonasho markaasi dhinacyada kala duwan ay kala sheeganayaan madaxa xisbiga o d m raila odinga iyo sidoo kale xulafada markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxa ayaga markaasi ku anducinayaan kuna sheegayaan inay markaasi meelmarin doonaan wax waliba baarlamaanka imaado wax waliba markaasi dana ugu jirta wax waliba markaasi madaxweynaha iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m ay wataan in markaasi ay horumarin doonaan sidoo kale ay ka shaqeyn doonaan laakiin halka kale markaasi xulafada markaasi ay kala duwan ay taageersan madaxweynaha ku-xigeenka dalka wirimto ayagana markaasi ku anducinayaan kuna sheeganayaan inay ay segan inay geedi socod waliba baarlamaanka la keeno marnaba uu socon doonin haddii markaasi dhibaato ama oo oo haddii markaasi dhibaata ee sidoo kale aysan ogeyn dadka shacabka ama sidoo kale kenyaanka rabitaankooda uusan ku imaanin waxaa markaasi sheegeen in aysan markaas u socon doonin waa sida markaas hadalka qaar u dhigaan xildhibaanada golaha qaran ayaa markaas arrintan markaasi soo gebagabeyn doonaan doodooda markaasi ilaa iyo isbuuca soo socto mudanayaasha ayaa markaasi laga doonaya in markaas u codeeyaan meelmarinta hindiso sharciyeedkan dhigaya in xisbiyada siyaasadeed ee wadanka loo bedelo isbahayso qaar kamid a siyaasiyiinta xulafada markaasi la madaxweyne ku-xigeenka dalka ruto ayaa arrinkaas si weyn markaas uga soo horjeestay waxaana markaasi doonayaan in ay markaasi kasoo horjeestitaankaasi ay sheegayaan in ay noqoto mid markaasi daaqada laga tuuro arrintaasi hindisaha ay soo jeedeen sidoo kale ku tilmaameen mid markaasi sharci bedel ah waxaa markaasi kulamada kala duwan ee mas-uuliyiinta ay qabsanayaan kuna iyadoo tahay mid markaasi lagu diiwaangelinaya xisbiyada siyaasadeed ee dalka loo diiday inay markaasi ka hor hadlaan guddiga arrimaha cadaaladda ee horaantii isbuucan dhegeysil ayaa sharciga baarlamaanka kadib waxaa xubnaha guddigaasi ay dood geliyeen sidii marka taageerada iyo weliba arrimaha markaas cadaaladda iyo weliba guddiga markaasi arrimaha guddiga waa sharciga kuwa nidaamka markaasi ay sheegayaan in arrintan ay soo farageliyaan sidii waxa looga qaban lahaa oo arrinta markaasi sii dabadheeraatay isbuucan ayay markaas ahayd markii dabcan waxay ahayd sagaal labaatankii bishan markii madaxweyne ku-xigeenka dalka weliba ruto xildhibaanada baarlamaanka uu ugu baaqay sidoo kalena ka codsaday inaysan ansixin hindiso sharciyeed hor yaala oo markaasi uu ku tilmaam mid markaasi laga leeyahay dano weliba hagardaamo ay ka dheehantahay ama ku dheehan tahay mid siyaasadeed oo markaasi ahayd mid ay dhammaan kenyaanka aysan raalli ka ahayn weliba xildhibaanada qaar oo baarlamaanka qaarkood la sheegayo in ay rabitaanka madaxweynaha iyo sidoo madaxa xisbiga odm keliya ay ku taageeraan waana mid markaas iminkan ee qaarkood ay ka biyadiisan yihiin dhegeystayaal waxaana markaas iminkan loo madalan yahay ama sidoo kale la doonaya in laga kulmo dabcan bisha soo socota sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka berita bilaabanayso dhegeystayaal maxaa haddaba la filan karaa maxaa markaas dhici karaa haddii markaasi golaha baarlamaanka ay iminkan ayaga dhexdooda isfahmi waayeen sidoo kalena buuqi qayle ka dhex dhalatay sidoo kalena noqotay xitaa in markaasi laiskugu faraq qaado laiskugu cayo gudaha baarlamaanka dhexdiisa haddaba sidoo kale maxaa la saadaalin karaa sanada soo socota labada kun labilabatanka waa qodobka dooda dhegeysan haddii markaasi xildhibaanada baarlamaanka iminka saas ay u dhaqmaaneen sidoo kalena sharci markaas isbedel ah sidoo kale waxtar aan u lahayn dadka shacabka laiskugu dagaalaya sidoo kale buuq kalaaltay maxay noqon kartaa siyaasadda labada kun labilabatanka waxaana markaasi buuq dhinaca qaylada dagaalka qaaday sida wargeyska sanad uu qorayo waxaa ka mid ah xildhibaanada markaasi john badi oo markaasi ka socday xisbiga o d m waxaana markaasi buuq iyo qayle ee ku hareeyey arrimaha markaasi siyaasadda kuna sheegeen in ay tahay mid markaasi doonayaan inay buuq ku hareeyaan kadibna codadka ay ayaga markaasi kaga horeeyaan laakiin taasi maysan dhicin waxaana isla markiiba buuq hareeyay baarlamaanka arrintaas oo noqotay mid markaas jawaab gawax ku noqotay sidoo kalena kenyaanka ay aada ugu hadalhayeen ilaa iyo baryahan ilaa iyo maanta ilaa iyo xalay baraha bulshada qabsatay iyo weliba twitterka kuna sheegeen mid markaas iminka loosii dhaadhicin doono dhankaasi golaha sanadka ama golaha sare ee dhegeysanay sanadka kuwaas iyagana markaasi ka doodi doonaan kuna sheegeen in markaasi qaab nidaamsan ay kaga doodi doonaan kana soo saari doonaan war sax ah oo markaasi ay dhinaca kale ku fahmi weyeen laakiin dhinaca kale waxaa markaas loo madlan yahay shirka kale ee soo socda dabcan shanta bisha ilaa iyo toddobada bisha koowaad ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka dhegeysten waxaana arrintan markaas kaga codsaday madaxa dabcan afhayeenka baarlamaanka dalka justin muturi inuu kaga codsaday in muddo dheeraad ah loo qorsheeyo si looga doodo hindisan sharciyeedka dhowr markaas isbedelkiisa weliba noqda mid controversial ah buuq fara badan la dhaliyay dhegeysta laiskuna haysto dhanka xisbiyada iyo isbedelka siyaasadda dhegeysta
Uh, Madam, Madam Speaker, Madam Speaker, I vote yes.
Jebebai Jane Chepkorir Kipto. Jebebai Jane Chepkorir Kipto.
waa dhegeystayaal baarlamaanka dhegeystayaal markay bilaabanaysa qaylida ay buuqaysa waxanka waxaana kala duwan markaasi isku qabsanayeen qaar ka mid ah xildhibaanada siyaasiyiinta ana ku kala aragti duwan yihiin ama ku kala aragti duwanaayeen hanaanka markaas wax kabedelka hanaanka wax kabedelka dhegeystayaal dhanka asxaabta siyaasadda waxaan ku qaydayna in dhegeystayaal amonya masgo qaar ayaa marka waa dabcan waa xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxay ku qaylinayna amunya masgo waa dabcan afhayeenka waa dabcan waa amas kimunya madaxa aqibada baarlamaanka dalka waxay leeyihiin dabcan waa inuu markaas iska tagaa meesha iska casila haddii markaasi uu sanka wax walba dadka ka gelinaya waxaana markaasi u janjeeraa dhanka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta weliba madaxa xisbiga oo markaasi taageero xoogan oo sidoo kale ka heli rabo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta amis kimunya ayaa wax waliba markaasi la gudboon inuu markaasi ku dhaqaaqo sidoo kalena xaqiijiyo warqadda markaasi u qoray dabcan golaha markaasi qaran ee xabtajinta dalka justin mutuji isagoo codsanaya in muddo dheeraada markaasi la siiyo loo qorsheeyo in sida doodal loo doodala sharciyada markaasi kala duwan kimunya ayaa markaasi sheegay inuu doonayo baarlamaanka uu ku yeesho kalfadhiga gaar ah oo markaasi soconaya saddex cisho laga bilaabo shanta ilaa iyo toddobada bisha koowaad ee sanadka soo socda labada kun laba iyo labaatanka kuwaasuu sheegay kalfadhigaasi baarlamaanka kashe uu ka codsano in markaasi in markaasi ay ka dodaan sidoo kalena isku afgartaan hanaanka markaasi saxda ah iyadoo markaas uu haysto ilaa iyo bisha labaad dhegeysan bisha febraayo sanada labada kun laba iyo labaatanka sidii hanaanka wax ka bedelka sharciga weliba sbay sida markaasi xalkooda markaas loo helo iyadoo haddaba taas ay taagan tahay hogaamiyaha siyaasiyiinta laga tirada badan yahay john badi ayaa markaasi loo diday inuu markaasi shan cisho ka qayb galo kulamada baarlamaanka kadib markii lagu eedeeyo inuu markaas dhibaateeyey oo sidoo kale dhaawac uu soo gaarsiiyey dhanka wejiga wuxuu asaga markaasi ku adducinaya in markaasi farta laga qaniinay halka asagana markaasi uu dharbaaxa ama sidoo kale feer markaasuu ku dhuftay wejiga ama kaga dhuftay benard kibsaragate waa dabcan ismaamulka kericho laga soo doortay waxaana markaasi sheegaya sigod soin waxaa markaasi deegaanka sigowet uu markaasi sheegaya xildhibaankaasi in asaga markaasi mowqifkiisa halkudhigiisa uu kaga keliya kaga dhiidhinaya in uusan doonaynin danaynaynin arrimahaasi laakiin gacanqaadka waxaa markaas la sheegaya in john badi uu kaga horreeyay halka afhayeenka markaas wakhtiga asaga kala garqaadaya dhinacyada uu ka codsaday in markaas isbitaalka loola cararo ama sidoo isbitaalka la geeyo kadib isha oo dhinaca markaasi ka dhiigay baarlamaanka ayaa dhinaca markaas iskaga dhigay isbedelka ay soo jeedeen xildhibaanada deegaanka ama xildhibaanada deegaanada markaasi ama deegaanka kandara ismaamulka muraanga alaisuhome kaasoo markaasi kasoo jeeday xisbiyada siyaasadda ee markaas laga dhigo isbahaysiga waxa markaas arrinkan waxa arrinka markaasi ku tilmaamtay kana dhigtay mid markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga ay wataan laakiin mid aysan ahayn dana shacabka weliba dana ugu jiray weliba xildhibaanada markaasi ku qayla ku dooneen in isbedel markaas lala imaado waxaa markaasi sheegaya in wax weliba lasoo furo inay ku dhaqaaqayaan halka xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka ay sidoo kale doonayaan uu horkacay weliba deegaanka xildhibaanka gaariso aadan barre ducaale ay ku qaylinayaan kuna doonayaan in markaas uusan ducunayn uusan soconayn heshiiskaasi oo ama wax ka bedelka sharcigaasi ee dhanka xisbiyada ama xisbihaysi markaasi hal laga dhigo waxaana uu sheegay intaasi wax dhib wax dhib ay markaasi ku keeni doonto waxa uu sheegaya in markaasi la fiiriyo mabaadi'da markaas wadanka ka taagan waxaana markaasi loo baahayay weliba geeji socodka wadanka waqti iyadoo markaas uu ku socdo doorashada halka amis kimunya asaga markaas ku qaylinayo doonaya in xulfada markaas madaxweyne ku-xigeenka kuwa markaas u d a waxaa markaasuu leeyahay dabcan waxay rabaan inay markaas dibdhac xoogan ku keenaan ilaa markaas doorashada sidai markaas buuqi qayle ugu wadaan waa sida markaas hadalka u dhigeen waxaana uu leeyahay dabcan tani waxay markaas waxaa nagu socotaa saacadda waxaa markaasi wareeginaysaa saacadda waxaana markaas tusi doona saacadda inay waqtigeeda markaas dhici doonto oo ayna ogolaan doonaan waa sida markaas amis waa madaxa aqribada baarlamaanka dalka amos kimunya waase markaas ku aandacona dhegeystayaal haddaba iyadoo taasi ay taagan tahay qaar ka mid ah waa qaar ka mid a xulafada markaasi siyaasiyiinta dalka waa qaar ka mid a xulufiinta markaasi xulafadana madaxweyne ku-xigeenka waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxay ayaga markaasi ku adkeysanayaan inay ku doodayaan sidii markaasi b b i looga shaqeeyey sidii markaasi tirada markaasi baarlamaanka ay ula wareegeen inay markaas haddana kaga shaqeyn doonaan sidii wax waliba geedi socod waliba ay markaasi doonayaan inay wax kaga bedelaan baarlamaanka ay la imaadaan inay horistaagi doonaan waxaa markaasi sheegay kinturi kindiki wuxuu asaga ku adkeysanaya leeyahay dabcan haddii xitaa maxkamadda baarlamaanka tan ugu sare dabcan maxkamadda ugu sare la tego oo markaasi la doono wax waliba isbedel isbedel ugu keeno waxaa anaga markaas hor istaagi doonaa sidoo kalena aan ka dhidhin doonaa sidii markaas suurtagalnimada rabitaanka kenyaanka inaan ka shaqeyn doono wax waliba markaas nagu qaadato haddaba sidoo kale waxaa sidoo kale laisweydiinayaa waxyaalaha markaas calaamatu su-aal gelin kara sidoo kalena afka ula qabsaday madaxweyne ku-xigeenka dalka welibaluto sida markaas weerarada dhinacyada kala duwan ee xisbiyada ama sidoo kale weerarka waxaa uga imaan kara haddii xisbiyada markaas isbahaysi ay noqdaan waa xisbiyada dhegeystayaal haddii isbahaysi ay noqdaan oo sidoo kale taageero ay ku siiyaan madaxa xisbiga o d m waxaa halkaas suurtagal ah in markaas ti- tirada fara badan ama sidoo kale uu ka- halkaas uu ku- uu ku wayn doono fursado fara badan dhegeystayaal iyadoo saasi ay taagan tahay een, mudanaha gaarisa aadan bare ducaale wuxuu asaga markaas ku guul daraystay ama sidoo kale uu ku guuleysan eh, uusan ku guuleysan in meesha laga saaro qodob ah markaas xisbiyada diiwaangelinta ka hor codaynta maba- eh, dabcan maba'dooda ama mabaadi'dooda sida markaas war- dabcan ay qarayaan qaar ka mid ah wargeysada saaka markaas kasoo baxay dalka waxaana sidoo kale ay sheegayaan in golaha baarlamaanka tixgelin saddex mid oo oo saddex markaas waa waa saddex ka mid ah toddoba iyo labaatan qodob oo isbedelada markaas doonaya in la soo jeediyo kuna xusan eh, markaas diiwaanka weliba baarlamaanka ajendaha qorshaha uu oo horyaalo waxaana markaas la dee waxaa markaas la doonayaa in markaas sida ay ayaga doonaan waa qaar markaas sida ay ku adduucinayaan in sida ayaga markaas ay doonaan baarlamaanka ay u gedgedidaan waxaa sidoo kale qaylidhaan hamar isla soo jeertay golaha markaas waa dabcan gala- waa qaar ka mid a gafanarayaasha dalka waxay sheegeen in markaas lagu fashilmay sida markaas habdhaqanka xumaa ay la tegeen baarlamaanka ah, dad mas-uuliyiin ah dad markaas la doonaya in isbeddel markaas iyo weliba kudeesho la- ay la imaadaan ayaa haddana waxaa markaas sheegayaan in ay waa sida markaas qaar ay sheegayaan een, in ay haddana horkac dad markaas ay tusayaan tusaale xun haddaba dhegeyste iyadoo markaas iminkan wakhtiga kala guurka siyaasadda lagu jiro sidoo kalena ay aada markaas isii xumaanayso haddaba sidee markaas laga filan karaa wadanka haddii markaas xildhibaanadii golaha baarlamaanka iminkan ay saa u dhaqmalee- u dhaqmayaan sidoo kale ay ku kala aragti duwan yihiin siyaasiyiinta iyadoo markaas aansan loo doodaynin waxa markaas ku saabsan caafimaad wax sidoo kale ku saabsan arshe- qorshe markaas eh, isbedel markaas dadka ku keeni kara ama bulshada wax markaas aan aysan ka doodaynin arrimo markaas horumar ay ku gaarsiin karaan wadanka balse ay ahayd xisbiyada weliba isbahaysyada sida markaas ugu dhaqsiyaha badan ay- ay- ay markaas ku dardargelaan sidoo kalena lagu kala baxo laakiin taasi maysan dhicin dhinacyada kala duwan ayaa lagu kala baxay oo waxaa markaasi eh, loolan xoogan ee dhanka siyaasadda ay dhex istaageen madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo weliba xulafada xulafadiisa halka madaxweynaha eh, madaxa xisbiga o d m raila odinga asagana xulafadooda markaasi ha- ee hal isbahaysi doonayaan inay ka wada dhigaan sidoo kalena weerar xoogan dhinacyada kala duwan ay isku kala qaadayaan xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhageysanaysaan dhegeystayaal waxaa goru maqli doontaan dhegeystayaal dhacdooyinkii sanadka waxyaalihii ugu weynaa eh, bisha sebtembar ayaan filayaa inay noqon doonto dhegeystayaal hadduu eebah raalle ka noqday oo dhanka weliba Bambaas- Mum- mombasa ee xeebta iyo bhutan ayaa maqli doontaan laakiin dhegeyste haddaba haddii xildhibaanada golaha baarlamaanka ay sidan u dhaqmayaan oo sidoo kale dagaal iyo weliba een, dood iyo muran fara badan ay ka dhex taagan tahay sidoo kalena ay isku dhex- tixgelinaynin feer xitaa ay ka dhex dhacday haddaba sidee markaasi noqon doonta doorashada soo socota labada kun laba iyo labaatanka iyadoo markaasi digniin xoogan markaas loo kala dirayo sidoo kale leeyahay waa in markaasi feejignaan ay ka sameeyaan sidoo kale ku noqdaan tusaalooyin xildhibaanada waxyaalaha markaasi ku dhaqaaqeen sidoo kalena mu- nidaamka iyo weliba heerarka markaasi u degsan baarlamaanka ay ku dhaqaa ama ku dhaqmaan haddaba tix- shicibka waa sidee tilaabada haddii xildhibaanada hogaamadii hogaam dabcan hogaamiyish- hogaamiyaashii ay sidaasi ku dhaqmayaan dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin Eh, soo dhawaada cid waliba markaas fikirkeeda artidan soo dhaweynaya dhegeystayaal dhegeysan intaan dhegeystayaashii weliba qodobka dooda mar kale aan dib ugu celin laakiin marka hore aan wada dhegeysano dhacdooyinkan iyo bisha Eh, weliba wax- xali markaasi mumbaaso u weyna waxaa markaasi noo soo koobayaa een, bhutan
mahadsanid kuna soo dhowaada dhegaystayaal xubintan aan idinka soo gudbinayno magaalada mombasa warqabadka idaacadda sanadkan waxyaabihii aanu gudbinay qaar ka mid a afartii julaay ee sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka ayaa hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga waxaa uga qayb galay deegaan xildhibaaneedka mvita mashruuc lagu diiwaangelinayay labayo toban kun oo qof oo qaadanayay kaarka caymiska caafimaadka ee n j f raila odinga ayaa waxa uu sheegay isagoo munaasabadeed ka hadlayay inay tahay muhiim in la qaato kaarka caymiska caafimaadka uu sheegay in nolosha iyo caafimaadka wax badan ka tari karo Afya ni muhimu zaidi katika maisha ya taifa.
lixdii julaay ee isla sanadkan dhammaanaya ayaa waxaa uu dab xoogan u qabsaday suuqa weyn ee kongo ayaa qayb ka mid ah ee degmada nyaali ee magaalada mombasa halkaasi ay ku hantibeeleen dad badan oo suuqaasi ku ganacsan jiray Hapa tumepitia moto, wametika usiku, hata tujui chanzo cha moto ni nini. Hapa tumechomekewa na mali mingi yetu, hatujui. Hapa ndio kila kitu tunategemea, sasa tujui tutafanyaje.
shan maalmood un kadib ayaa haddana koob iyo tobankii bishii julaay isna dab xoogan haddana waxa uu qabsaday suuqa weyn ee marketiga qaybo ka mid ah oo ay soomaali badan halkaasi ay ku ganacsato halkaasi oo iyaguna ay ku hantibeeleen qaar ka mid a dadkii dukaamada ku lahaa dabka suuqaasi u qabsaday waan ku khasaarna meeshan waa lagu khasaare dab aana filanaynin dab aana ogeen dowladda hadday imaato way damise saaka wax lagu dhaqaaqi male dadkeenna ceertoowyay kowdii bishii agast ee sanadkan dhammaanaya labada kun iyo koob iyo labaatanka ayaa gudoomiye ku-xigeenka hore ee baarlamaanka ee dalka faarax macalin waxa uu ugu baaqay soomaalida ku dhaqan magaalada mombasa inay mideeyaan wadajirkooda iyo weliba sidoo kale cududooda siyaasadeed maadaama ay doorasho ay dalka ay kusoo fool leedahay loona baahan yahay inay kasoo dhex muuqdaan ismaamul goboleedka mombasa soomaali badan baa degan ee xeebtan soomaalidu waxaa lagu qiyaasayaa codadkooda marka uu hoos u dhaco inuu konton kun kor u dhaafay maadaama uu konton kun kor u dhaafay haddana cudud maaragtay lagu xisaabtamaya oo xuquuq siyaasadeed ahaan xooggooda ku goosanayaan maaha baarlamaanka ma soo galaan inta maxay ahayd aqalka hoose oo m c alka ma halkoo keli baa ka soo gala m c alka halkoona hata ma jira berigii horaaba halkoo u jiray halkoona milatary-na ma jira waxaa ugu wacan dhaqanka anaga xumaa oo soomaalida aan lahayn baan meel kasta la tegeyna sideedii bishii sideedaad ayaa kulan ay soo qaban qaabiyeen ururka u g m e afar urur siyaasadeed oo kale oo ka mid a kuwa isbuldoonka ee dalka ayaa aadan guuti oo ka mid a hogaamiyayaasha kasoo jeeda gobolka waqooyi bari gaar ahaan ee ismaamul goboleedka gaarisa kana mid a hogaanka ururkaasi isagoo magaalada mombasa ka hadlayay waxa uu sheegay in ururkoodu wax badan ka qaban doono dhibaatooyinka dhallinyarada ku haysata deegaanada gobolkan xeebta iyo gobolka waqooyi bari maxamed doorashada dhallinyarada hadda intaan joogna mombasa waxaan la kulannay afartan iyo laba mudanayaal oo u loolamaya kuraasta aqlabiyadda guriga hoose ee baarlamaanka countiga gaarisa sidoo kale county kakaskanaga gaarisa waxaa ku jirta ugu yaraan dhowr iyo labaatan dhalinyaro u taagan kuraasta baarlamaanka iyo kuraasta house koob iyo tobankii bishii sideedaad ee sanadkan ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble waxa uu booqasho laba maalmood oo ku yimid magaaladani mombasa isagoona kulana qaatay madaxweynaha dalkani kenya mudane uhuru kenyatta waxaana ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo weliba sidoo kale iskaashigooda maadaama ay labada shacab ee soomaaliya iyo kenya siyaabo kala duwan isugu tiirsan yihiin waxaan jeclahay inaan xuso xiriirkan qotada dheer ee dhowaanahan sii xumaanayay wuxuu ahaa mid aad iyo aad nasiib darro u ah waa inaan dib u dhisnaa xiriirka yaga halka uu halka uu ah hadda joogo si aan u xoojinno iyo kordhinta iskaashiga labada shacab si loo joogteeyo amniga dhaqaalaha ganacsiga iyo isu socodka xorta ah ee dadka badeecadaha iyo adeegyada aan la-aantood dhaqaalaheennu awood awoodi karin inuu kobco lixdii bishii sebtembar ayaa howlwadeennada caafimaadka ee ka howlgala isbitaalada ku yaala magaalada mombasa gaar ahaana kuwa dowladda waxa ay sameeyeen shaqo joojin ay uga cabanayeen mushaar la-aan soo wajahday sida uu dhaktar ismaaciil axmed uu warbaahinta star f m oo u sheegay xilli ay banaanbaxaasi ay dhegayeen
maanta waxaan usoo banaanbaxnay in laba bil nala siinin mataqaanaa mishaarkana nala siinin saas daraaddeed aan usoo banaanbaxnay marka waxaa jireen dowladda marka hore waxay samayn jirtay intaan weli aanan soo banaanbixin waxaa jiri jiray mataqaanaa codayn fara badan oo ka horrayso oo la dhahayo la dhahayo mataqaanaa lacagta waxaa la bixinaya waqtigaas marka arrinta iidana may samaynin labada bil had la soo moode wax oo hadal oo wada hadal oo la wada hadlay dhaktariinta eega hadalda ma jirin eeg hore waxay soo saari jireen inay mataqaanaa in mataqaanaa wada hadal uu jiro dhegeystayaal waa qayb ka mid a dhacdooyinkii sanadka ee labada kun iyo koob iyo labaatanka oo aanu istuudiyaha idaacadda star f m ee magaalada mombasa idinka soo gudbinayey waana anigu ah maxamed cabdi bootaan aan dib ugu noqono qaybaha kale iyo saaxiibada kale ee barnaamijka
bootaan aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal dhacdooyinkaasi uu nala socodsiinaya ku saabsan dhacdooyinka waxaa leey markaasi ugu weynaa xeebta aad baan uga mahadcelinaya saaxiibkaasi dhegeystayaal iminkan barnaamijka dib aan ugu soo noqonay iyadoo saakan barnaamijkan diiradda ku saarayna kaga hadlayna arrimo dhowr ah markaasi taagan haddaba sidoo kale markaad fiiriso waxyaalaha markaasi baarlamaanka ka dhex taagan iyadoo laga codsaday ama sidoo kale uu ka codsaday golaha markaasi qaran waa dabcan waa justin muturi oo laga codsaday inuu markaasi waqti siiyo muddo dheeraad uu sii siiyo qorshaha markaasi laga dooda la dooday la rabo in laga doodo hindisaha ku saabsan dhowr ah iyadoo markaasi kimunya ayaa markaasi ka codsaday madaxa qeybada baarlamaanka dalka wuxuu ka codsaday baarlamaanka inuu markaasi kalfadhi kale uu yeesho oo soconayo ilaa iyo shanta ilaa iyo toddobada bisha ee koowaad ee sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waa sanadka soo socdo hadduu ay bahraale ka noodhegaysa kalfadhigaasi ayaa haddana mar kale iskugu soo laban doona waxaana markaasi la sheegaya inay si dood ah ka wada xaajoon doonaan sidoo kale ka wada arrinsan doonaan ku saabsan arrimaha sharciga sharciga markaasi dooda faraha badan dhalisay iyo sidoo kale gacan qaadka iyo hadalhaynta faraha badan dhalisay ee waddanka iyadoo markaasi lasoo gabagabeyn doono waxaana amis kumunya uu haystaa ilaa iyo bisha labaad ee febraayo sanadda labada kun laba iyo labaatanka si markaasi lagu soo gabagabeeyo intaa kadib waxaa markaasi haddana noqonaysa in ay markaasi loogu kala baxo haddii markaasi dhinaca ay raacdo iyo haddii kale dhinaca kale ay raacdaba waxaana markaasi la filayaa waxa ka soo baxo kalfadhiga laakiin baarlamaanka waxaa markaasi laga codsanaya inay markaasi tixgeliyaan oodhana mabaadi'da iyo weliba waxyaala markaasi horyaallo baarlamaanka sidoo kale ku tixgeliyaan hanaanka iyo weliba u yaallo qaybta markaasi baarlamaanka kuna noqdaan mas-uuliyiin markaas wax sida saxda ah ka wada doodi karo baarlamaanka sidoo kale sanadka golaha sanadka ayagana markaasi arrinkan la taala waxayna sheegeen inay si kaga duwan baarlamaanka ay kaga doodi doonaan weliba ka odayeyn doonaan arrintan si markaasi xalkeeda loo helo doono ama xalkeeda loogu hela arrimaha markaasi muranka faraha badan dalisagi ee ku saabsan isbedelka dhigaya in xisbiyada markaasi siyaasadda isbahaysi markaasi laga dhiga dhegeysti waxaana markaasi horeen codadka markaasi kala duwan ay ku baxeen waagii hore markii ay bilaabanaysay ilaa iyo boqol iyo saddex iyo toban ay marka hore ku bilaabatay ee dhinaca markaasi madaxulafada markaasi madaxweynaha yulo dhinka raila odinga ee raacday halkaas sidoo kale lixdan iyo sideed ay heleen xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto galfadhigii markaasi sagaal iyo labaatanka bishan dhacay ayaa haddana markaasi tirada marka qaar raacday dhinaca markaasi madaxweyne ku-xigeenka oo la sheegay in markaasi waxyaala qaar ay halkaasi hareeyeen sida qaar ay sheegayeen musuq maasuq iyo weliba dad markaasi in xildhibaanada qaar gadanay halka halka qaarna ay lahaayeen waxaa markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kusoo biireen xulafada markaasi one kenya alliance sida markaasi musale mudhabar iyo weliba ford kenya moses otongla waa sida markaasi qaar ay sheegayeen tirada rasmiga soo kala bixin ayaa markaasi lagu kala shaacay laguna sheegay in tirada haan markaasi ay kaga horreeyay wax yar oo keliya waa markii la kala codeeyay boqol iyo labaatan iyo saddex xildhibaan ayaa markaasi u codeeyay halka boqol iyo siddeetan ayay markaasi kasoo horjeesteen tirada ayaa markaasi noqotay haddaba xildhibaanada qaar sida xildhibaanada markaasi qaar ayaa markaasi ayagana ku sheegay kuna qaylina kuna anduconayaan sida xildhibaanka markaasi tegania john mtunga waxauu isaga markaasi sheegay in la tixgeliyo isbedelada isbahaysida dhigaya in siyaasadda markaasi dhan kale diiwaangelinta loo codayo markaas sida ay ku bilaabatay waa sida markaasi ay ku bilaabatay stansaasi kuna dhaqangashi raalli hada waa sida markaasi ku bilaabatay dhegeystayaal halka sidoo kale xildhibaanka gaarisa aadan barre ducale asagana meesha markaasuu sheegay in qodobada qaar uu soo saaray sidoo kale uu socon waayeen ee kamid ah in markaasi xisbiyada dabcan diiwaan diiwaangelinta markaasi la siido dabcan waa in markaasi la siiyo sida uu asaga ku sheegayo in mabda-ooda la siiyo oo loo daayo oo markaasi aansan faraha lala gelin haddaba iyadoo saasi ay taagan tahay dhegeystayaal dabcan usbuucan ay ahayd markii madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waraale hadda madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto asagana markaasoo kaga hada kuna sheegay in markaas xildhibaanada baarlamaanka ugu baaqay inaysan ansixin hindise sharciyeed horyaalla oo markaasi ku tilmaamay mid markaasi markaasi laga dheehan karo sidoo kalena ay ka muuqato mid hagardaamo ah weliba dhanka siyaasadda wuxuu sheegayaa in markaasi laga fiirsado waxyaalaha markaasi ku dhaqaaqaan ku tilaabsanayaan dhegeystayaal waxaa sidoo kale markii kulanka jailak ay kaga qaybgelayeen xubnaha markaasi taageersan dabcan dhinaca baarlamaanka ay ka qaybgelayeen jailak dhegeystayaal qaar kamid a xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa iskaga soo dareereen oo markaasi horkac xildhibaanka gaarisa aadan barre ducaale haddaba tani waa laisku maandhaafilaya sidoo kalena waxay markaasi noqotay mid buuq iyo qaali iyo weliba dagaal ay ka dhex dhalato baarlamaanka gudihiisa sidoo kale gacanqaadi laiskula tegay dhegeystayaal haddaba dhegeysta maxay noqon kartaa siyaasadda sanadka labada kun laba labaatanka haddii markaasi xildhibaanada wadanka markaas hogaaminaya tusaale iyo weliba in lagu dawdayda markaasi mudnaa haddana dhexdooda qayli iyo buuq markaas ay ka dhexlaalto waa sidee dadka markaasi dadka kale shacabka ah ay noqon doonto siyaasadooda labada kun laba iyo labaatanka dhegeystay maxay ku dhacaysaa in arrintan markaasi faragelinta iyo weliba arrimaha siyaasadda iyo weliba yay ku sheegayeen in ay baalmarsan tahay dastuurka dalka laakiin ay doonaya in xubin ama qayb ay kaga dhigaan sida quba xitaa ay ku qorayaan qaar ka mid ah dadka markaasi arrimaha siyaasadda ka faallooda dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal sida markaas horaan loo saadaaliyay oo markaas laga sheegay waa markaasi laba qof oo aan kala dhicin sidoo kale laba qof markaasi aada taageero kala duwan u kala haystaan weliba dhinacyada kala duwanna ay ku taageerayaan siyaasadda waan madaxa xisbiga o d m raila odinga iyo sidoo kale madaxa xisbiga ee dhegeystayaal u d a madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waana siyaasadda markaasi sida qaar ay ku sheegeen kuna saadaaliyeen noqon doonta midii markaasi ugu adkeed markaasi dhinaca markaasi noqon doonta mid ugu adkeed oo sidoo kale noqon doonto mid markaas weligii la arkin dhegeysta haddaba iyadoo taasi haddana lasii lasii saadaaliyey maxay tahay waxay ku dhaqmayaan xildhibaanada waa sidee tilaabada iyo waxyaalaha markaasi habboon ee laga doonaya inay ku dhaqaaqaan doorashada sanaada soo socota labada kun laba labaatanka maxaa la filan karaa haddii markaasi tani ay tusaale u tahay waxyaalaha markaasi ku dhaqaaqayan ama ku tilaabsanayaan xildhibaanada baarlamaanka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa dabcan dhegeystayaasha qaadka telefoonada fursadaan u siinaya si markaasi uga qayb qaataan fikirkooda aragtidooda markaasi usii dhibtaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan jimco wanaagsan dhammaantiin meel meel walbaa joogtaan aga dhegeysanaysaan dhegeystayaal soo dhawaada ka qayb qaata fikirkiin aragtidina markaasi ka dhibta dhegeysa ugu hore barnaamijka saaka noo dahfaraya fikirkiisa soo dhaweyna walaal magacaaga وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حاجة رولة يوسف حاجة رولة وصودو
وانا احسن صباح على خير صباح لمد اه صباح لمد اه صودو وحاجة رولة
وادوا سونا خن وعن ولينا من مرتين عدو روح غير وسوي يدل عليه هيا
عدو فرفيري فرفيري وحير عوض عوض عوض عن قدر عيوب تعيش
haye
maxaa jira le haye
sudaqadan ka dargaabeere saasaanteedan ka gartaabe aada iyo aad
hadda waxaa waaye hadda waxay noqon doontaa lacalum cilmiqeyb inaan ka hadalna waa laga fiican yahay aha
laakiin sida hadda ay ku socoto oo nimankan hadda madaxda oo dowladda madaxda ka huul huuri macnaha uu madax u yahay waxa meesha ay ka wadaa wadanka horta halisaas ku jira haye
maxaa yeele horta meesha siyaasad haddii la yidhaahdo wadanka waa dadku waa xor aha
dadweynahana waxaa waaye codkooda ayaga xor u leh aada iyo aad in la kasbana waajib sharci maahan mhm
dastuurkan macnaha wax buu qayacinto dastuurkan waxan bini aadan aa sameeye u yahay mhm
waxaan maxaa oo la sameeto oo meel la dhigtay waay aada iyo aad wadanka hadda waxaa ugu sarreeya hadda sharciga macnaha maxkamada ugu sarreysa mhm
waxaan hadda ogsoonaya saddex jeer dhowr jeer oo amar eebes cawada amarkeeda in la laaday haye
oo ay ka mid tahay wasiirka amniga wasiirka taliyaha macnaha dulis weyn in ay macnaha shaqada la joojiya ay yidhahdeen aada iyo aad taasoo sabab u tahay macnaha waxay u xagliyaan oo howtan uu sheegay in macnaha ay dhinac u safan yihiin haddii dadka amniga gacanta ku hay dhinac u safan yihiin qolo ay la safan yihiin meesha marka maxaa ka imaan kara waa haye oo dadka ayaga ammaanka inay sugaan oo dhexdhexaad inay noqdaan la rabay sax
midda labaad ninka madaxweynaha macnaha ninka dadkii xisbigiisa ahay oo ka tirsanaayo dowladda jegada kale kulli jegada waa ka wada dhex aada iyo aad agal madaxeen xoogaad meesha saaray mhm
ninkan dad buu ka dhashay oo xisbi uu leeyahay taageer buu leeyahay wax walba uu leeyahay mhm
sida ayaan oro bahalkan oo midkan oo xisbigaani muxuu ahay u d a
maya midkaani oo maxaas ahay Raila.
multifadi multifadi ya mudavadi a n c ha ha a n c aada iyo aad waxay wadanka sida hadda uu ka socda xaaladiisa waxaa laga yaaba ciidamada madax amniga macnaha inay kala jabaan ha sax
marka macnaha waxaa weeye horta aday hadda mas-uul aa tahay madaxweynta asiga xilkiisa uu ku degaya aha maadaama uu dega marka waxaa la rabaa inuu banaanka ka istaago taageerahaan wuxuu taageeri karaa ha taageero hoosaanaha ha ka taageero sax laakiin ficilka macnaha oo gacanka hadalka ah aha
aad baa loogu fiican yahay sax
ninkan hadda macnaha asigoo madaxweyne ku-xigeenka lafkiis macnaha ciidamada qayb buu ku leeyahay waddanka qayb buu ku leeyahay aada iyo aad haddii meesha macnaha ficil meesha uu imaado mhm
waxaa imaan karta macnaha ninka askari laftiisa inuu ficil qaato sax
marka waxyaalahaasoo dhan ba waa laga fiican yahay aniga kulley shaordhaxantay inkastoo horta calmi qayb aanan ka hadli karin mhm laakiin wadanka midda labaad wadanka ammaanka macnaha waxa waaye dhaqaalihiisana waa burburay sax
waayo hadda maanta hal boqolkii dollar hadda wuxuu marayaa kun iyo shan toban kun iyo kun iyo toban kun iyo shan boqol sax
wax la gooyaa lalaay mhm
xagga dhaqaali saaxidona xagga siyaasadu saan ay noqotay mhm
marka waxaa waye inay iscuntayba taagan tahayba sax wadanna marka inuu burburo macnaha uu macnaha uu rabo mhm
dhaqaalihiisa ayaa burburo mhm musuqmaasuqiisa ayaa saaid noqda mhm
marka aniga kulley waxay noqon doontaa allo aclam kama hadli kale laakiin waa hadda hadda hadda ke- hadda kenyaanka waxay aad u hadalhayaan leeyihiin dabcan wax dhaqaalaha ku saabsan kama hadlayaan wax caafimaadka ku saabsan kama hadlayaan waxay isku dagaalayaan wax dantooda keliya
waa midda midda dhibka keenayso taas macne marka haye
dig horta qofka dantiisa aad ka fekerto anna dantiisa hadda midda soomaaliya haysato wa hadda midda baarlamaanka hadda macnaha la dooranahayo macnaha nin walba ra-iisul-wasaarahan oo xor waa dad asaga taageersan uu la imaado صح madaxweynahana oo xor waa dad asaga taageersan uu la imaado waxaan soconaynin waa marka waa ninba dantiisu ka dagaalama ma Mhm.
marka horta shaksiyadiisa hadda minaba shaktiisa u dagaalamo Ah, wadanka saa- wadanka saasuu gacanta ugu baxay ha.
marka kolley waxay noqon allaacalama ilaahay maslaxad halnasa ani kolley baa ugu qoobsanay shaksiyadii laakiin kun eh, marka xildhibaadan xildhibaanadan maxaa lagu tilmaami karaa ay noqon karaan haddii eh, kuwii la rabay inay wax wadanka isbeddel ku keenaan haddana ayaga gacan qaad dhexdooda is- is- eh, isqabqabsanayaan xaaji roblow midda ay waxaa la yidhi geel hadday duqdiisa durdurso Mhm.
arrinkiis maxaa noodi Haya.
ninka madaxweynaha ahay oo wadanka inuu kala hagal la rabo asaga haddii uu masuqmaasuq iyo magarasa nagacleys oo meesha ka wado Mhm.
baarlamaanka isaga laftiisana waa keenaa ficilkii waa la imaanaya Ha.
waa ninba nin buu ka seen hadday taageero noqoto saxaaba ay noqotay haddii ay qabiil noqotaba Sax.
marka ficilka meeshii madaxweyne xaggiisa ayay ka imaada ficilka horta Aad iyo aad.
marka anuu saas ay noqon doontaa ilaahay maslaxadaana siiso aad baad mahadsan tahay xaaji roble mandheera aad buu mahadsan yahay sida qurux badan fikirkiisa aragtiisa uga dhibta nooga mahad celinaya Eh, uu meelo fara badan ayuu taabtay waana uga mahad celinaya siif wacan oo qurux badan ayuu u taabtay waa sidaa markaas aan doonayo gobolka waqooyi bari inay markaas u fahmaan siyaasadda siday u socoto qof walba fikirkiisa aragtiisa uu ka dhiban karo aan dhihi karo alla ilaahay dadka way fahmeen dhegeystaha kale qadka telefoonka ku jiro aan siiye fursaddiisa asagana walaal soo dhow magacaaga halo star f m
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعقة
سلام عبد الرحمن وقاوع قارسة salaad waa soo dhow salaada waa ku salaamaya
صباح وناسنا كل صباح وناسنا shukran shukran sala- subax la mid ah soo dhowow
gudogal Mhm.
horta waxaa waaye meesha wax ka socda waxaa waaye waa fawda beryahan bilaabataba haye
meesha horta waxaa waaye kenyaanka waxaa looga baahan yahay inaysan mataqaana waxaan mataqaana dadkan wax jeclaysiga dadkan kuraaska u tartamaya u dagaalamaya Mhm.
ayaga danabooday wataanoo nin walba waxa wuxuu rabaa wixii asaga uu raba inuu qasab meel ku marsiyo Mhm.
de wixiina wax soconaya maaha Mhm.
marka marba haddii maaragtay baarlamaanka uu maaragtay iskarkiis ama kala jajabid ama mashquul mataqaana uu ku mashquulo aad iyo aad
dadkiina waxa waaye hadhowna waxaa khatar u ah maaragtay inay eh, maaragtay ayagana hore u kala jabaana waa iska dhici kartaa khatartada ayaga sax
horta wixii maaragtay imaan doona horta waxa waaye wax wanaagsan allah hanooga dhigo Mhm.
laakiin waxa waaye marba haddii maaragtay waqti horeba maaragtay fawdo la bilaabo Mhm.
waxaan u malaynaha hadhowna waxa waaye inaysan waxaa la yidhi eh, xal xaaraana waxaa nirig xalaala ma dhasho sax
dadkii ma aragtay awooddiisu bidaya ama inay daacadda ama cadaaladda ama laba dhexdhexaad inay ka noqdaan la reebo hadda hadeerta haddii dad la kala safan yihiin Mhm.
hadowna waxaa iska dhici kartaa oo ma aragtay inay meeshaanito waxa waye sidii la rabaa macnaha aan qasab ku marsiinayna inay dhacdo sax
marka horta dadka waxa waaye ma aragtay dadka ma aragtay kenyaanka waxaa un kulley nin walba waa un fahmaa waxaa marka uu kulley waxaan uga digaynaa un inay nabadgelyada ilaalsadaan Mhm.
ee dadkan hadda maxaa waye kenyaan midaynaynaa bay leeyihiin laakiinse waxaa waye kenyaan la midaynayo ma waa kenyaanka waxaad moodaaba in lasii qaybin hayo Mhm.
maxaa yeelay hadda maaragtay bedelkii la rabay maaragtay dadka inay mideeyaan oo ayaga maaragtay dadkii danihiisii ay ka shaqeeyaanba dadka danihiis lagama shaqeyn hayo nin walba nin walba asiga dantiisii uu ordahayo uu xarbinahay Mhm.
marka waxaa loo baahan yahay maaragtay wax dadka dan ugu jirta in laga hadla Mhm.
wax dadka dan ugu jirtana lagamaba hadli hayo hadda Mhm.
nin walba kiisa ayuu mataqaana u dagaali haya Mhm.
taasna dee dadweynaha waan uga digaynaa oo dadweynaha maaragtay eh, kenyaanka maaragtay waan uga digaynaa arrintaas inay ka feejignaadaan sax
gaadhow maaragtay waxa waaye doorashada aysan dhibaato kale uga imaanin Mhm.
marka kulli ana saan baa ila tahay marka kheyr baan kuu rajaynaynaa Aad insha allah u- waan ku- waan ku shukran salaamaya aad baad umahadsan tahay saaxiib adigana waa mahadsan tahay sida qurux badan mar waliba aad ugu xiran tahay kaga qayb qaata fikirkaada uga dhiibato arrimaha siyaasadda iyo weliba wax waliba markaasi barnaamijka ka baxo salaad abdiraxmaan mahadsanidaan ku leeyahay saaxiibka kale qadka telefoonka ku jiro waan ka xumaay uu ku raagay balse waxaan leeyahay soo beegso si mar kale aad uga qayb qaato fikirkaada aragtidana aad oola wadaagto dhegeystayaasha ku dhegeysanaya saaxiibayaal barnaamijka yuusuf bakad ayaa daadihinaya saaxiibayaal dhegeystaha kale qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga aan ku salaamaya
waan kaa qaaday saxaabtan cabdiwahaab ee dhankaasi korkora cabdiwahaab maxaan kugu daraa
cabdiwahaab korkora cabdiwahaab aabbaha
cabdiwahaab axmed cabdiwaxaan axmedow haye soo dhawow korkoraase lagu yahay korkora alxamdulilah nabad baa lagu soo kacay nabad baa lagu bogbaristay alxamdulilah dhabka ilaahay waa naga bixi korkora gaarsee ka tirsan tahay cabdiwahaabow soo dhawow acting word bay Soo dhow. aad iyo aad
hadaan barnaamijka mhm niyo dhibkooda horta waa madaxweynaha haye
Eh, cidaasa oday we haye
ninka weyn maxaa loo baahan yahay ciddan uu ka wado ma garan aad iyo aad
asiga hadduu ka asiga hadduu ka dhacbay oo meel ka ka aadilmi weydu islaaynayn haye
oo kuwa ariga laayic iyo kuwa geeri laayic si kale kuma gartay sax
waradinta si ah la yeelo si ah la yeelo haddii macaar la noqdo maxaaradka iskugu yeero dadka wala heshiiyey oo maaragtay sanadii isku hal meel u qool dhigo oo tartan ah, ay kabageli doonaan waqti la heshiisaafina aad iyo aad aniga inta maxaa saaraya madaxweynaha haye madaxweynaha muxudaxiriidkii waa dhammaaday muxuu le egan ama heshiiya ama daaya haye
hadii asaan dadku isku diraaniyo asaga waxaa leeyahaniyo dadka si ha u dhaamo maaragtay isaga macaradka iyo xildhibaanada xi- xildhibaanada ayaga kuwa mas-uul ah qaadi kara soo ma ahan maxaa arrimahan ay faraha ula gelayaan sidoo kalena isku qabqabsanaan isku dagaalaan cabdiwahaabow
iyo warinta oo kale waa laga saaciidiy waa macar iku waa macar sooma nin kasta oo tiisa tayid hala yaaluu leeyahay marka see ku socon kartaa marka tayid hala yeelo
wallahi si ay ku socon karto malaha in lasoo dhexgalay u baahan tahay maarata madaxweynaha maarata arrintaas oo lasoo dhexgalo maarata laga wada hadlo laga wada fadhiisto siyaasi iyo cirrobo sax aad baa hadda ku salaama saas abdiwahaab axmed karkora uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga
suqay walaalayow waa ruqyo xuseen haa soo dhow ruqyo
walaal horta waan dhoway nasiib darro ah, wallaahi waxyaalahaas kolo baarlament inay ku dhacaan waa nasiib darro Mhm.
ilay wadanka hadda doorasho ku jihaysta coronana waa maqlaysaa maalinka soomaalida ka dambaysa heerkaas maraya filay xaalada xaliintu waa adag tahay Mhm.
marka xildhibaanaha kale inay waxay shaqsiyaan ayay iskugu gacan qaadaan oo baarlamentkii shacabkii warkooda dhegeysanaya waxyaalaha noocaas gacan aad ay u xun tahay Mhm.
danaha shaqsiga hadda ay ku dhaqaaqaan oo danta dadweynaha shacabka waxbarashada koronagan waxyaalaha sida loola tacaalayo doorashadan sidii macnaha inay wax xun oo dhib oo kale soo dirtay inay si waxa kama laayeen inay falkeeda galaan ayad moog inay dadweynaha waxyaalaha soo dirsadaan waa laga fiican yahay aan dhihi lahaa inkastoo waan ku salaam walaal aad baad mahadsan tahay waa ruqyo xuseen fikirkeeda way mahadsantahay gabadha si aragtida sida quruxda badan uga dhibatay xigaha kale qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m codka gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan goorowna hadduu ee bahraale ka noqdo dhegeysta waxaa maqli doontaan waruuxii dalkii dibadda inaga soo gaaray ee tobankii barqanimo iyo weliba fadamalaki mawlid maxamed shuuriye balse inta kore dhegeystayaasha aan fikirkooda iyo aragtida markaas aan dhegeysano dhegeysano haddii markaasi golaha iminkan baarlamaanka ay isqabqabsanayaan sidoo kale tixgelin ama istixgelin laayihiin sidoo kale gacan qaad iyo weliba caay iyo jaayifo ee markaasi baarlamaanka ay iskugu- ay isku dhex qabsanayaan maxaa ka dhalan karaa dhegeystayaal haddii markaasi doorashada guud ee wadanka markaasi iminkan la saadaalinay inay sanadka sanadkan sanadka soo socda inay dhacdo gudihiisa maxaa dhici kara waana sidee arrimaha markaasi iminka looga baahan yahay in isbedel kula imaadaan baarlamaanka weliba golaha baarlamaanka ama xildhibaanada dhegeystayaal oo markaasi laga matalayaan dadka shacabka ay markaas iyaga soo doorteen qadka telefoonka dhegeystaha soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
anagaana cumar sugo xaaji cumar maxaan kugu daraa
cumar sugo xaaji cumar sugow xaaji
aa cumar sugo xaaji soo dhow saaxiib
aa waxaan joogaa balambala wood cumar sugow xaaji balanbala ward buu jooga ninkan haye
aa ka qayb qaado barnaamijka
adoo dare- barnaamijka haddaan wax ka sheego mhm
waxay ila tahay qaladka u weyn waxaa waxaa wataa madaxweynaha muxuu ku wataa marka su-aasha meesha tagan wataas
sababtuu ku wata waxaa kamid ah mhm
asaga waxaa raba inuu ahaado eh, inuu dhinac ka ahaado muxuu ahaa dhinacanuu ka ahaado muxuu ahaa eh, muxuu ahaa ololaha siyaasadda sax
maxaa uu soo waqtigiisa uu soo dhamaystay oo marka waxaa leedahay inuu faraha kala baxo uu daayo raila iyo uhuru raila iyo ruto dhexdooda ka baxo haa kulli inuu ka baxo banaanka u fiistaago oo markaas oday uu ka noqdo wadanka
wadanka oday uu ka noqdo haye
ha wixii khalaaf keenayana uu muxuu ahaa uu uu caqli ka bixiyo asagaa ile mas-uulka ah sax
marka si iyadeed ma dhicin haye
had moodaa in dhibaatada asaga ugu horseedayo صح
oo ee, asaga dua- dua- waxaa la yidhi ee, dab- ee, qayladiisa say ka yeedha masaajidkay ka yeedha xaggee kaloo lagu carari ma leh
marka anigu waxay ila tahay madaxweynahan midka ka waada dowladda kale Mhm.
baarlamaanka waxaa looga baahnaa ayagana nimanka baarlamaanka ku jiraan waa dadkii constitutionka dowladda u fadhiyin
صح
haddii iyaga amniga isqaqabsi iyo gacanqaad iyo dagaal ku bilaabeen mhm
ama shaqo kale maaha aad iyo aad
marka anigu waxay ila tahay mhm
in maaragtay aqli kale ka wanaagsan la keeno ee, dalka wuxuu ku jiraa muxuu ahaa ee, ee, cudurka badnaa ee covid nineteen waa dadka dhibaya Mhm.
abaara lasoo maray waxyaala maaragtay axsaaji oo dadka dhibaato u keenay baa lasoo jarjaray hadda waktiga waxaa loo baahnaa in dawlad nadaamsan oo horla cusub in lagu helo aad iyo aad
marka anigu waxay ila tahay arrinta iyada madaxweynaha ha ka laabto wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay cumar sugow xaaji balanbala dhankeeda iga soo wacay fikirkiisa saliimkan oo soo dhawinaya saaxiibkaasi sida markaasi uu tilmaamay halka ay markaasi wax ay ka taagan yihiin ah uu calabka ugu dhuftay xigaha kale qadka telefoonkan siina bal dhegeystaha qadka soo ulaal soo dhow magacaaga magaada ku salaan saaxib waan kaa qaad saaxiib
waa maxmuud beneeri maxamed nuur banaanays maxamedow haye
waan dhaway seed saaxib alxamdulilah
waxaa waaye waxaa ka dhalan kara aha
ee, saameyn wey codka ma dhalinayso ma garan haye
marka ninkaan haddii wixii lagu garan jiray buu isku samaynayaa waa ninkee
waa ninkaan madaxweyne ku-xigeenka waxaana maalinta ay ahayd baarlamaanka socdo ninkaan dheegidiisa ma istaagin ma garan
laakiin laakiin waxaa gacan qaad ka qaaday oo buuqa iyo qaylada keenay waa xubno ka socda dhinaca markaasi madaxweynaha iyo weliba raila odinga soo ma ahan maxamed nuurow haddii ah haddii laakiin ayaga ilbaro laga arki soo maaho
haye
marka ku-xigeenka xanaag marka kaa bato marka waxaa leedahay wixii eh, marka ayaga laga bartay ana iyo marka lagu dhaqay leedahay haa haddii ayaga wax kasta la sameeyo b b i siyaas tangeed waxaa kal waxaas dawlad samayso adam no no no ma socon kartaa marka een, maxamed nuurow haddii een, wax walba eh, asaga uu ka hormaanayo madaxweyne ku-xigeenka iyo xulafadiisa maxaa marka looga guuleysan lahay hal shaksi weeye
waxaa horta bilaay qabow ninka uu isticmaalayo shaksi ahaanti macaan wax kala hoshiraya ma garata
maxay tahay balaayada
bilaayi waxaa waaye mogtahay humaan hadday rahayso iyada looma waayo ma garata haye laakiin eh, wax fiican haddaad ka shaqayso waxaa laga yaabaa inaa kugu cuslaato aad iyo aad marka ninkaan waxaa waaye wadankii oo dhan isbiyaasha haddii laisku daray isi nafsi dana ugu jirta ma garata haye oo maskaxdooda marka wuxuu ku baqayaa aha haddii sharciga aad la ansixiyo in wixii oo ka oo kaas bilaaymayaad soo dhamintu wada xaroonayaan aad iyo aad marka meesha ayaga si barista caddaa meesha ku dhiman ma garan mhm
marka waxaad mug- u socdaan laakiin eh, aad iyo aad baan haddii waarinta u socotaa saaxiibka iyo dee oo walaalka isan gaar laga soo doortana isaguna eh, dadaalkiisa wuu ka fashilmay ma garan haye
marka waxaan leeyahay niga tolka dhaxdalka garaaca oo maalmeelaha looca kasoo noqda waxaan leeyahay hawsha waa hagaagaysaa aad iyo aad badcan bahafadin waa lagu tagtiin waa sheekada aad uad umahadsan tahay maxamed nuurow Aywa.
waa tahay maxamed aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada markaasi barnaamijka ka qayb qaata saaxib alaan isku soo laaban doonaa ha iga dheeraan ha iga fogaanin waa tahay dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo garan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waa mahadsantii la socodka dhegeysiga idaacadda star f m yuusuf bagada ee barnaamijka daadiinaha gabagabadii ayaan soo gaarnay saddex iyo afar dhegeysta intaan ka gaarnay ayaan siinayaa dhaqaadka telefoonada laakiin marka hore dhegeystayaal saaka barnaamijka waxaan diiradda ku saaranaa kaga hadlaynaa arrimaha markaasi baarlamaanka iminka markaasi yaala dhegeystayaal iyadoo hogaamiyaha aqribada baarlamaanka dalka amos kimunya oo xaqiijiyey in markaasi warqad uu u qoray gudoomiyaha golaha qaran ee xerdejinta justin muturi isagoo markaa si codsanaya in muddo dheer ama muddo dheeraad ah markaasi loo qorsheeyo si markaasi looga doodo hindiso sharciyeedka dhowr ah ama markaasi yaalla baarlamaanka oo ka mid tahay markaasi dhegeystayaal kan muranka faraha badan dhaliye markaasi laiskugu haysto sidoo kale lagu kala bixi laayahay waana kan markaasi isbihaysiga weliba xulafada markaasi xisbiyada kala duwan ay markaasi isku kala mari laayahay xulafooyinka dhanka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo xulafada dhanka markaasi madaxa xisbiga odm oo markaasi isla jira dhegeysten iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto xulafadiisa dhegeyste kimunya ayaa sheegay in markaasi ay doonayaan in baarlamaanka uu ka yeesho kalfadhi gaar ah soconaya saddex cisho oo laga bilaabo shanta ilaa iyo toddobada bisha koowaad ee sanadka soo socda labada kun laba iyo labaatanka halkaasoo la sheegay inay ka wada doodi doonaan ka wada xaajoon doonaan bal halka markaasi arrinta markaasi ka socnaada dhegeysta waana midda markaasi loo balansan yahay sidoo kalena ay ka doodi doonaan waxyaala fara badan ee markaas wadanka yaala dhegeysta kalfadhiga baarlamaanka ee markaasi ayaa sheegaya inay haddana markaasi ay hubinayaan waxa isfahandarada markaasi ka dhashay ee kala duwanaanshaha xubnaha markaasi muujinaya xeerarka markaasi horyalla baarlamaanka hogaamiyaha siyaasiyiinta laga tirada badan yahay baarlamaanka john badi ee markaasi meelaha marka ayaa ka mid dadka dhegeystayaal buuqa faraha badan dhaliyay kadib markii laba qof markaas isku dagaaleen gudaha nin markaas dhigiisa ah oo xildhibaan ah dhegeysa isku qabteen ismarwaa dhexwaa ismarwaa markaasi ka dhex dhashay baarlamaanka gudihiisa waxaana markaasi noqotay mid fajax ku noqotay baarlamaanka sidoo kalena ku noqotay dhammaan dadka shacabka arrimaha markaasi kasoo yaree kasoo baxay baarlamaanka sidoo kalena ku wada shiinlayiin ku fahmi isku wada fahmi layihiin iyadoo markaasi qof waliba dood ay u farantahay sidoo kalena fursad markaasi baarlamaanka ay u siinayso cid waliba in markaasi ka doodo sidoo kalena ay kusoo bandhigto waxyaalaha markaasi ay ku diidayso sidoo kale ay ku taageerayso dhegeystayaal amis kimunya ayaa markaasi ku tilmaamay mid markaasi sanka uu ka gelinaya sidoo kale ku cab oona markaasu ka socdo farinta uu sido ee ka socoto inay wado dhinacyada markaasi madaxweynaha iyo weliba madaxa xisbiga odm raila odinga oo markaas isku saf ah ama sidoo kale hal meel ama hal qorshe markaasi u wada socdaan waxaana markaasi loo soo dhiiba loo adeegsanaya sida qaar ay ku tilmaamayaan amos kimunya madaxa aqribada baarlamaanka dalka dhegeystayaal hogaamiyaha siyaasiyiinta laga tirada badan yahay ayaa sidoo kale ayagana dabcan waa raallihada waa hogaamiyaasha ama siyaasiyiinta markaasi baarlamaanka ayaa ayagana markaasi ku qaylan kuna doodayaan dhinac markaasi xulafada madaxweyne ku-xigeenka in markaas arrintan meesha laskaga saaro sidoo kalena aan meesha aan lasoo hadal qaadin sidoo kale daaqada laga turo sida markaas ay hadalka u dhigaan waxaana sheegayaan in marnama sina loo taageeri karin laguna soo dhaweyn karin arrimaha markaasi socday weliba siday ku sheegayaan kuna taageerayaan hanaanka markaasi wax kabedelka aysan ku taageerayn hanaanka wax kabedelka dastuurka dalka weliba qorshaha markaasi wax kabedelka iyo hanaanka isbahaysiyada siyaasadda ay doonayaan in markaasi darmada shakhsiyad oo markaasi loogu adeego sidoo kale ay ugu adeegaan waxaana haddii markaas arrintan ay dhacdo baarlamaanka ku guulaysa waxaa laga yaabaa in isbahaysiga markaasi hadduu noqdo mid xoogeysan sidoo kale ay taageeri doonaan madax xisbiga odm raila odinga ama sidoo kale laga yaaba inay taageeraan madax xisbiga markaasi u d a madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo arrin markaasi iminkan aan la saadaalin karin sidoo kalena ay siyaasadooda ay aad u cakiran tahay dhegeys waxaana markaasi laskaga fadhiyaa haddaba sidee markaasi noqon doonta sanada soo socota labada kun laba labaatanka iyadoo la saadaalinayo waxyaalaha markaasi iminkan baarlamaanka ka dhex taagan haddii markaasi dhexdooda ay faraha isla gelayaan sidoo kalena buuq fara badan uu ka harayayo sidoo kalena gacanqaad ay ka dhex dhalisay waa sidee waxaa la saadayn kara dhegeystayaal waxaa looga digaa baarlamaanka xubnaha baarlamaanka ama golaha baarlamaanka ama sidoo kale siyaasiyiinta inay markaas ka fogaadaan arrimaha markaas dhibaatada dhexdooda ka dhexdhan karto sidoo kale kala qaybsanaan kala fogaasho dhexdooda markaas ka horin karto ka dhexdhalan karto dhegeystayaal waxaana laga doonaya sida markaas ku habsan markaas ku xusan baarlamaanka waa sida markaas qodobada markaas baarlamaanka u degsan sidoo kale laga doonaya xildhibaanada inay u hogaansamaan kuna dhistaan sida markaas maamuuska u yahay una dhegsan loo tixraacayo qodobada markaas ay soo saaraan baarlamaanka oona looga doodayo iyadoo markaas ajendayaasha ay soo gudbiyaan xubnaha markaas kala duwan oo markaas fududeynaya sidii markaas horaan caadiga caadada u ahayd dhegeystayaal hadaba haddii baarlamaanka iyo weliba arrimaha markaas madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iminka laga doonayo sidoo kale inuu oday u ka noqdo sidoo kalena arrimaha buuqa faraha badan ee aada u yarato waa sidee sidee noqon kartaa siyaasadda waddanka inkastoo labada qof ee aadka ugu cadcad ay kala yihiin madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto madaxa xisbiga odm raila odinga waana mid markaas iminkan aan la saadaalin karin xildhibaanadana markaas iminkan ay dhexda u kala xiranayaan sidii qof waliba shakhsigiisa ay ugu taageeri lahayeen sidoo kalena ay usoo dhicin lahayen wax waliba ayaga ay rabaan hadday tahay xulafada markaas madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo xulafada dhankaas madaxa xisbiga o d m iyo hadday tahay madaxweyne ku-xigeenka xulafadiisa qof waliba iminkan wuxuu leeyahay yaa lagaa reynin ninka reeya ayaa iminkana waxay taagantay arrinta ninka reeya reer kale haddaba yaa lagaa reynin hadday markaasi dhacdo maxay noqon kartaa wadanka sidee markaas ugu dambeyn doontaa waana sida markaas isbedelka laga doonayo xildhibaanada inay ku dhaqaaqaan si markaasi tusaale u noqdaan dadka markaas ay matalaan dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm codka gobolka qaybar ee dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin barqo wanaagsan daqiiqadaha yar aynoo soo hartay bal dhegeystayaasha aan fursad u siiyo bal aragtidooda fikirkooda si aan u wada dhegeysano dhegeystayaal fara badan ayaa soo dhegeysteen dhegeystayaal ay ka mid ahaayeen xaaji rooble salaad cabdiraxmaan cabdiwahaab axmed iyo sidoo kale ruqiya xuseen cumar sugow xaaji iyo sidoo kale maxamed nuur ayaa soo dhegeystay dhegeystayaal qodobada dabcan aragtidooda fikirkooda saliimka ay ka dhiibteen bal hadda kuwa kale aan dhegeysto ayagana fursadaan u siiyo dhegeystayaal ilaa inta laga gaaray soddonka barqanimo ama tobanka iyo qadar soddon barqanimo inta laga gaarba dhegeystayaasha fikradooda iyo aragtidooda dhammaan aan wada dhegeysano waxaa muhiim ah in markaasi halka saxda ah laga daarayo inaa markaasi shaksi uu ku dhaco ama sidoo kale uu markaasi fikirkiisa saliimka uu kaga dhiibto si markaasi dadka kale tusaale ugu qaataan sidoo kale ka dhiidhiyaan fikradooda qaarka ah walaa soo dhowo magacaaga halo star f m waa ku maqlaya magacaaga
السلام عليكم ودولو وجه حرب حق دير doolowa
ها doolow maxaan kugu daraa
ورا عبدي soo dhowo doolow cabdi
وهذا والله نحن ليه مدحنا كعوين كوري برتو
Ah, ما شاء الله لقى وين هاي مسكحة يغدين قد تصور بودقة وكوين هاي haye
وحاليا غير لما قالت لي على هذوك الهل
iminka re- maxaad ku leedahay marka cagaha dhulka la hel ilan waa la- waxaa leeyahay labadoo ma kala liitaane
اه كلمة كان الا دقة سياسة دين بدن بوكو سجل مو عم موكا haye
marka weli ruuti waxaa leeyahay tartiib qalalaasaha iyo hadaayo duqa garab badan buu haystaa ma garata waa tahay
taa madaxweynaha taa asaga uu la wadaa
waa tahay aad baad mahadsan tahay waa dolow cabdi waxaa ka dheeran inaga soo wacay dhegeystahaas uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya bal fikirkiisa aragtidiisa saliimka intaan markaasi barnaamijka aanan soo gabagabaynin dhegeystaha qadka walaal soo dhow magacaaga
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ودعاله دماسة ducaale mubaasa soo dhow ducaale cadow
مسؤول هرت أرنت ولبدلنا لما كتان كتان كسب بونا المؤيد ahaa
واحد وين وماش كل شيء لما لما قربنا له رعام بديل التكشات واحد ما الملك وين كل ملك واحد كل ملك haye
لكن ولا سياسة لا يخرج معاه جرا سياسة كنال وقيل كنال صح لما كتان كتان هذا haye بونجي واحد عوارتي haye
arrintan waa- waa meel mari doontaa haddee martana waxaa dadka inka u dhamaysma laakiin shaki baa ku jira wax shakaas kugu jiro mhm reer cun cadowshiisa ogaan yiri mog mhm
waxaa kusoo socdaa kale marka mhm
marka shicibkan waxaan ku aqliyaa sayidkun baa balameen isku feerayo mogaata wax shicib oo uu ku keenayo mhm dib uu ku keeni mhm mala waa laga aqliyaa haye
marka arrinta wax dhiwo ay keenaysa male mhm muujintana waa meel mari mhm uhuriga meesha asaa oday kee haye
marka maxaan leeyahay ninkan hayla
mhm taasee ninkan ugaay mhm
marka waanu ku salaamayna aad u mahadsan tahay een, ducaale cadow masa fikirkiisa ka dhiibana barnaamijka wuu ku mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonkaasi inaan dhegeyso aan soo gabagabayna warar barnaamijka walaal soo dhow magacaaga هلو استاذن star f m walaal magacaaga
وال مقعيقه وسلام على الدقوق حق الجرير salaad cali deeqow salaad halkee ka tir- eh, ka tirsan tahay ها حق الجرير وبناني وض ah salaad cali deeqow haye
ولا لو عن كل شيء Ah,
يبيح للتقيس تبرت كريس عيب مولا yaa ula jeedaa marka
ايه اهورو اصلا هرت اللي بيح ما عرفت التقيس تبرت حق ودك haye
وحي هذا برلمانك يا قايل او كير تحقا او نو استن هذا وي سامين لديك aha
ايه سياسيين تلا هرت كانن aha
aadan baraa jooga shan iyo toban sana la dooranayay waxaa jooga aadan kaynaan oo wejiha eh, eh, siyaasiyiinta horta ragga libaaxiya baan ku dhexlayna haye
maxaa marka uhuru laga eedi kuwa nagi baa ka daran uhuri haye
marka uhuru waa iska shabdhowdo sha- wa- shan maarata waktigiisina wuu dhamaadee Ah,
marka soomaali baa u dhib qabtaa kenyaan kaloo dhib qaba ma lehe barnaamijka wala socotay salaad aad iyo aad maxaa laga hadlaya marka
wixii laga hadlayo sooma aheen maaragtay qaylidan hadda baarlamaanka iyo b b i iyo raila sooma aheen aad iyo aad iyo waxaan eh, sharcigan isku haysa xisbiyada isbahisyada arrimahana Ha-
ها aada iyo aad aada iyo aad
walaal waxaan ku sheegayaa waxaasoo dhan soomaalida dabada ku wadataa u sababe yaa kuwa markaa dawada ku wataan
war niman meeqaa meeqaa nin oo keniyaas ku jireen gambarki haye
nimankaas ayaga een ba annaga hadda wixii dib oo meesha nagu imaado noo keenayin moogi marka xoola jeeda da- danahooda markaa ku raadsanayaan waxa dad shacab u shaqaynaya ma lahan haa haa haa haa nin dan u shaqeynaya shacab ma jiro aad baad mahadsantahay salaad cabd- eh, cali deeqow haya walaal wadaa mudan aad buu mahadsan yahay sa- salaad buu mahadsan yahay dhegeystaha ugu dambeeya qadka telefoonkaas sinaya salaad cali deeqow wuxuu leeyahay dadkan ayaga markaasi colooshooda u shaqaysanaya ma ahane eh, dad kale eh, u- uma ordayaan oo ayagunbaa dhexdooda isku qabqabsanayaan uu leeyahay waa sida hadalkiisa uu u dhigaya saaxiibkaasi salaad cali deeqow u banaaneeyey adaa u dambeeya saaxiib soo dhowow
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu walaal soo dhowow
ولا الله عنده هاي magacaaga
ما عليك على ناصر محمد نور naasir maxamed halkee ku sugantaa naasirow
ولا الله محمد كنت كنت انا ميل الى بنقل saaxiib eh, barnaamij mala socotay
صاحب ما هدا راضيها فرصه وانا يوسف علي waa tahay aad baad mahadsan tahay naasir maxamed uu mahadsan yahay bangal hadduu Halo.
raadiyaha furtay Asalaamu calaykum waraxmatullahi.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu ولا الله حاج احد مقالة رام الراحة xaaji maxaan kugu daraa حاج احد مقالة رام الراحة xaaji axad s- raam مقالة رام raaxa الراحة ها soo dhowow xaajow وافع والكي وافع انا برنامج لمس هدا هدا نقد من كسو غاره Ah, ولا هرتو دبك جرى وها هرت افريكان هرت دبك افر بدن haye
دانكا markii lugta oo loo adfasado oo lugta iyada ay u dhamaato tankaadana adfasana marka waxaa waaye nimanka madaxda oo afrikaanka ee mar kasta wakti ku moodinayeen aha
marka horta waa maqlahayaa korka waa maqlahayaa ee doorashada hortii nabadgelye ilaahay aad ka dhigay allah nagu dhiga aada iyo aad amiin madaxda aan leenana madax wanaagsan allah- allah ka dhiga haye
marka ee, waa sidii ninka sheegay horta een, ee, libaaxa waxaa la yidhi, ee, tigidh ba- ee, tigidh bas waxaa la yidhi, kursiga ka dhig- horwi.
haye laakiin taamka ee, nimanka oo aswata uhuru aswato kala kala jiin haysa kala jiin haye
niman kala jiin yidhaah mhm asagana toos ku haya haye marka ee, wadaya raila wadaya iyo asaga wadaya iyo qaadaas u bedelaba aha doorashada bishii deed maun afaysaan qayba sax nimanka oo baarlamaanka ku jirano mhm ayaga waa u fasaxan yihiin ninkii soddon soddon ku jiro iyo ninkii labaatan ku jiro daa- dadkii dadkii- dadkii ay soo doortaan sax waa u fasaxan yihiin mhm Ee, dowladda doorashada waa doorasho afrikaan oo la isugu shubnaa maogi aha shicibkana qoomka ninkii ay ay rabaan sax ayn dooranayin oo dadka hadda shicibka nin kastaba dhibkiisa waa fahmay aada iyo aad sidii zamaani macnaha ninka fataadan kuma malayna waxay lahay waa la dhaafay aada iyo aad waa sababuu zamaani waxaa la lahay nin ma ninaa ku ku keena raila ku keena subahuur ku keena waxaa isku leeyahay xisibkaydi waaye waa saa waaye raay fulaan aan he ninkan ku daba dhisanaya dhisaa dii jiri aada iyo aad si hadda kenyaanka camal dadka oo noo dhisan jooga baa hadda waa- waa barteen mar dhibka waa barteen aada iyo aad sababuu ninka in ninka macaarkana ay as doorto ninka kalena as doorto kana as doorin kana as doorto ilaa m c as wada as yeli karaa
aha sida kenyaanka camal aha kenyaanka waxaa leeyahay hal nina shan ruux shan ruux as doorna aha shanta ruuxna ay kala xisib yihiin aha laakiin dhulkeena noo dhisan waxaa u leeyahay mhm waa fadhiisanaya inaynan bara maaragtay mashruuca aan maaragtay aan dhisnaan rabnaa ee aan soo qaadnay iga walale aada iyo aad marka dadweynihina waa fahmeen dhibka waa fahmeen Ee, waxaa leeyahay oonka qoraxda keen maqasho sax
marka waxaa leeyahay madaxda een, ee, maaragtay kuwa barakeen ala alaa noo soo geliya waana fahnaan leena taasoo ku haynaa aada baad mahadsan tahay waa salaamta waa tahay aada u mahadsan yahay saaxiibkaasi sida quruxda badan fikirkiisa laftiisa uga dhigta uga mahadcelinayaa waa xaaji axad raamo raaxa fikirkiisa sida qurux badan saliim ah uga dhibtay waan uga mahadcelinaya saaxiibada saaxiib al- halkaas kusoo afmeeraya barnaamijka hogaanka saaka sideed daqiiqada afartan daqiiqa hawada inoo soo galay ilaa saacada iminka dultaagan tahay tobankii soddon iyo laba barqanimo saaxiib ayaa ku mahadsantahay la socodka sida qurux badan fikirkiina aragtidina uga dhibateen weliba si- kuwa markaasi la socda barnaamijka ah marnaba aan iska leexin iska bedelin mujada star f m codka gobolka waqooyi bari yuusuf bakad ayaa barnaamijka daadihinayay saaxiibayaal waxaynu ballanaa maalinta berito hadduu ibaha raalli ka noqdo dhegeystayaal inta ka hor waxaan iga tegaya sidaasi nabadgelya laakiin waxaan hadda u celinayaa dhammaan asxaabtii ka qayb qaadatay weliba asxaabtii dhegeysanaysa weliba kuwa imika kasoo qayb qaadanaya doonaya barnaamijka inay ka qayb qaataan sidoo kale aragtidooda doonayaan inayna la wadaagaan laakiin waqtiga ogiis masiibada kore barnaamijka dhegeystayaal xaaji rooble barnaamijka noo dahfaray mahad ayaan u celinaya saaxiibkaasi oo si qurux badan fikirkiisa aragtiisa uga dhibtay sidoo kalena sii raaca salaad cabdiraxmaan oo gaarisa naga soo waca isagana si wacan ayuu markaas uga qayb qaateen dhammaantood cabdiwahaab cabd axmed korkora asagana uu mahadsan yahay ruqiyo xuseen waa gabadhii ugu horreysay barnaamij ka qayb qaadatay dhanka siyaasadda fikirkeedana saliimka ka dhibatay waan uga mahad celinaya cumar sugow xaaji balanbara ayuu ku sugan yahay si qurux badan ayuu darada ku saaray meelihii rabana taabtay maxamed nuur banaaney asagana waa u daaray inkastoo markaasi farta ku fiiqay madaxweyne ku-xigeenka uu leeyahay waqtigaada waa la joogaa oo daa arrimahan ka yarow wuu mahadsan yahay maxamed nuur waana mar walba ku xiran barnaamijka doolow cabdi xagareer ayuu ku sugan yahay fikirkiisa ayuu asaga ka dhibtay ducaale asagana fikirkiisa ayuu ka dhibtay uu ku mahadsan yahay saaxiibkaasi mombaaso ku sugan yahay salaad cali deeqow banaaney ayuu ku sugan yahay salaad cali deeqow banaaney ayuu ku sugan yahay fikirkiisa uu ka dhibtay si saxan si wacan wuxuuna leeyahay waa in markaasi la daayaa oo dadkan ayaga markaas shaqaysanayaan dad dani uma shaqaynayaan waa dad markaas ayaga shaqsigooda shakhsiyaadkooda u shaqaysanayaan naasir maxamed waxa uu leeyahay gadaal aan kaga soo biiray idaacadda waana in laiga dabageeya laakiin gabagabadeena soo gaarnay naasirow waqti kalea ka badan saaxib waa naasir maxamed cabdi iyo sidoo kale dhegeystaye ugu dambeeyay fikirkiisa saliimka quruxda badan kaga dhiibtay barnaamijka waana xaaji axad raamu raaxa dhegeystahaasi uu mahadsan yahay saaxib yaal dhammaantii waa mahadsantahay shukran shakuuran shukran jaziila meel walbaa joogtaan saaxiibo fara badan ayaa markaas qaadka teleefanada soo doonaya inay ka qayb qaataan oo weliba dhaxda markaan barnaamijka aan ku guda jirnay iyo sidoo kale iminkan aan soo gabagabaynayno iyo weliba iminkan aan soo xirayo saaxiibo fara badan ee doonaya barnamijkan inay ka qayb qaataan laakiin ma dhacayso waqtiga ogiis saaxiibayaal waxaynu balana maalinta berita dhegeysa inta ka hore sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran shukran jaziilan sidaasi nabadgelyo saaxiibayaal mar waliba ehelkiina ama ehelkaada ha ahaatay idaacadda star f m marnahaas ka bedelin mawjada inaga dhegeysato